asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh waa mu'tamarkeennii shan iyo tobanaad maalintiisii labaad muxaadarooyinkii dheeriga ahaa ee loogu talagalay dhallinyarada muxaadarada maanta aanu halka u fadhino ciwaankeeda waxa weeye xaaladda dhallinyarada galbeedka iyo guurka muxaadaradaas waxaa noo soo jeedin doonaa fadilatu sheekh maxamed rashaad oo aad garanaysaan sida qiimaha iyo qaayaha leh ay u jecel yihiin dhallinyarada aad baan ugu faraxsannahay in dhallinyarada ay aada u fahmeen muxaadarooyinka sheekha uu soo jeediyo aawa iyo iyo dhallinyarada iyo muxaaradii muxaadaradii ku saabsaneed xaaladda dhallinyarada galbeedka iyo guurka iyo maxamed rashaad ku soo dhowaada
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin dhammaanba dhallinyarada iyo dadka waayeelka iyo aabanimada aabayaalka iyo dhammaan wixii doonaya hooyooyinka ay doonaya inay dhegaystaan runtii waa mawduuc runtii mararka qaarkood aan idhaahdo yani dhallinyarada inaan la niqaashaa fiican yani inaan la inaan xoogaa xiwaar samayno discussion inaan samayno ayaa wanaagsan waayo discussionka lala samaynaya waa discussionka midda ay ku sameeyaan amazonka midkay ku sameeyaan naftiisa wey discussion kasoo amazon kasoo discussion ma yeah you discuss everything you want to discuss right with a girls or boys okay maya waa xiwaarkaas weeye yani runtii maaha muxaadaro oo madaxa idin xanuujinaysa maaha laakiin waxaan rabnaa muxaadaro aanu ku doodayno oo xoogaan wax iska weydiinayno kowda ugu horreysa dhallinyarada meel kastay joogaan waxa la yidhaahdo sinul muraahaqa markii ama siniga markii lasoo teen ager-nimada teen agerka teenagerku waxa weeyaan saddex iyo toban iyo afar iyo toban iyo intii shan iyo toban laga soo gaaraya teenager bay yidhaahdaan waktigaasi waktiga kala guurka la yidhaahdo wey qofka oo ilmanimada uu ka guuraayo oo uu u guurayo yani adaltihuudka uu guurayo dawe yani qaangaarnimada uu u guurayo wey waxaa jirta waxa la yidhahdo childhood iyo adaltihood waxa la yidhahdo ayaa jira childhoodku waxa weeye ilmuhu marka ay yihiin laga soo bilaabo markay dhashaan ilaa ay ka soo gaarayaan ilaa iyo kow iyo toban laba iyo toban ay ka soo gaarayaan waa one stage weeye waxyaala aanay ku fakerinaa jirto oo aanay ka hadlaynin oo aanay rabin inay ka hadlaan xataa indhahaba ha ka arkeen oo xooggoodi iyo baawarkoodu aanu u ogolayn inay ka hadlaan arrimahaas iyadaa arrintaas naftigeeda marka oo childhoodka wuxuu samaynayaa ilmuhu waxa la yidhaahdo absorbition fara badan accumulation fara badan wax badan oo aruurinaya oo maskaxda ku aruurinaya hadday gabadh tahay iyo hadday wiil tahaba hadduu yahaba wax badan oo maskaxda ku aruurinaya oo aanu marnaba doonaynin inuu waalidkiisa tusiyo inuu xataa ogyahay arrimahaas siday u wadaan oo u wadaan oo u wadaan markay labiyo toban soo dhaafaan oo saddex iyo toban uu soo galo waxay samaynayaan dhallinyaradu wax la yidhaahdo ilaa marka waa teenager wey teenagerkii baawer yar buu dareemay wuxuu doonayaa wax la yidhaahdo independent inuu noqdo yacni inuu ka ahaado mid mustaqila waalidka inuu ka ahaado doonaya wuxuu muujinayaa marka wax la yidhaahdo power struggle yacni inuu la challenge gareeyo oo yani yidhaahdo waxna diido waxna ogolaado oo isku daya inuu sugo waxa la yidhaahdo identitygiisa inuu sugo who i am waa markaa markay bilaabayaan dhallinyaradu who i am kumaan ahay anigu tumaan ahay anigu gabadho ay tidhaahdo oo markaasi ay isku daydo inay yidhaahdaan waanu fakeraynaa waktigaa feker kale ma laha laakiin waxaa jira wax la yidhahdo la talin biir bresharka wax la yidhahdo ama dadka ku da-dahay waxyaalaha talada ay siiyaan wey waddamada muslimiinta markaan joogno dhallinyarada kaleeto oo ku da-daahi yacni waxyaalaha khatarka inxiraafaadka ogama sheekayn karaan sababtoo gurigii kale ka yimaadeen oo muslimay ka yimaadeen laakiin waddamada reer galbeedka waxay ka helayaan dadan xataa muslim ahayn oo kale ayay ka helayaan oo kuda ah oo kalaaska la joogo oo shaarica la joogo wax walba la fiirsanaya ayay ka helayaan waxaana u sababay inay aada u dhegaystaan waxay dareemayaan inay minority yihiin dad yaroo laga badan yahay inay yihiin ayay dareemayaan had iyo jeeraan marka mushkilad bay keentaa arrinta iyada waxay keenaysaa waxa la yidhaahdo yacni inay khatar ku jirto ama under attack inay ku jirto their chastity chastitigooda yani cifadooda dhowrsanaantoodu under under attack weeye waxaa kaleetoo under attack ah runtii wax haysasho la-aanta oo ilmuhu ay doonayaan inay lacag haystaan lacag inay haystaan waalidka kuwa aan fakerayna waxay ku fakerayaan ilmaha lacagtaasini meelaha qaldan yayla aadin laakiin haddaad ilmaha lacagta u diido lacagta wuu helayaa ama gabadhii way helaysaa ama daraagis bay ka helaysaa saan hore uga hadla hadda ka hor ama jinsigeeday ka helaysaa naftigeeda intay iibiso marka marnaba haddaad tahay waalidkii ha isku dayin ilmaha inaad samayso inaad xagga ciriiri ka geliso xagga lacagta ha isku dayin marnaba marnaba ha isku dayin arrinta ayadaa haddaad isku dayda taa adaa dabadda weriya adaa baaba'shay ogow waayo waxa la yidhaahdo ed ayuu qofku leeyahy ed ed iyo ego labadaasuu leeyahy qofku iyo super ego waxa la yidhahdo ed ego super ego edku waxa weeye waxaanan doonayaa right now ilmuhu markay baahan yihiin caanaan doonayaabuu ku leeyahy cuntan doonayaabuu ku leeyahy xataa haddowdan uu kugu ooynaya wuxuu ku leeyahy waan doonayaa i can't wait saasuu ku leeyahy ego waxaa la yidhahda ed baa la yidhaha ed deg deg buu u doonayaa waxaa haddau doonayo inuu soo gata nacnac wuxuu ku leeyahay hadda lacagtii isii ma raba wax kaleete lacagtii hadda isii sandawij baan doonayaa iminka hadda isii lacagta waxaan doonayaa mataqaana sabway baan doonaya hadda isii macdonald yaan ka doonaya an ka soo gata hadda isii maanta iskuolka biza ka jirta lacagtan ku gada laha hadda isii ma rabo lacagta gurigaad cuntadaad ka siinaysa ma rabo wuxuu ku leeyahay dadka kaleo aniga ilamidaba waa gadanaya anigu maana gada karin maxaa jira which is true waa inaad marka tagtaa iskuolkii waa inaad tidhaha maalinkaas aniga naftigayga biiza soo deliver garaynaya ilmahayga waxaa laga siiyo dadka kaleetana oo muslimka waxaa laga siiya inaad tidhahdid wey yacni inaad bixido ilmahaaga inayna doofaar cuninin inaad geydo biiza xalaala inaad geydo iskuolka waad ku qasbanaanaysaa mararka qaarkood oo aad tidhaahdo iskuolka dadka jooga biizadaanaan hubaa inay xalaal tahay marka la gadanayo ilmahayga lacagtiina waatana ilmahaygana biizada naftigeeda ka iibiya xalaalka ah oo aad contract la gasho iskuolka ilmaha dadka maamulayaalka inaad la gasho iyo macallimiinta laakiin waalidkanaga way ka maqan tahay arrinta ayada ah oo ku leeyahay ma lacag yaan iskugu daraya biizana dabada miyaan ka keenaya oo ma ilmo gaaladan quudinayaabuu ku leeyahy ma ilmo gaaladan quudinaya maaha ilmahaagii inay nabad galaanayson doofaarka cuninin iyo khinsiirka iyo balaayada taasay ku jirtaa naftigaaga barentsku hadday isu tagaan ilmahooda iskuolka dhigtaan oo ay yidhaahdaan ilmahanagu yayna cunin doofaarkee ase waalid aan isu tagno maalinkii iskuolku ou qabo activity ama biza day ou qabo ama cunto la keenayo innaga naftiganagu aan contribution samayno waayo ilmahanagiyaa jooga meesha waa inay hooyada ka fahamta arrinta waa inuu aabbaha ka fakeraa waa in iskuolka lala socdaa maalmuhu activity leeyahay schedulkiisa soo qaadataa oo ay guriga kuugu dhegan tahay oo faamiliyaalka muslimka ah meesha kula dhigta ilmahaaga waa inaad is og tihiin waa inaad tidhahdaan aan maalinkaa geyno contribution keeg hadday ta annagaa soo samaynayna hadday beriista annagaa soo samaynayna hadday biisata annagaa dalbayna xalaal waa inaan keennaa si aanan ilmahanagu aanay u dareeminin laba arrimood ayna ugu dhicinin inaanay dareeminin waxa la yidhaha inferiority iyo liidanaansho maxaa yeeley waxba may keeninin iyo inaanay cuninin cunto aanay iska qaban karin markii ilmaha kale la siiyo oo aanay awoodaya bawarkaa weli maskaxdooda lahayn marka waa waalidka responsibilitygiisa wey arrinta ayada lagalama dagaalamo ilmaha lacagta ilmaha lacagta waa la siiya hadiyo jeeraale si uu u dareemo waxa la yidhahdo cizi si uu u dareemo waxa la yidhahdo browdness si uu u dareemo inuu yahay qof jira ilmahan kaleeta inuu challenge garay karo oo la yidhahdo lacagtaada ha ku gadanin wax xaaraan ha ku gadan ilmaha inaad educate garaydo waxaa naga maqan ilmaha waa canaananaa laakiin intaan la fadhiisano ma ma educate garayno lama niqaashno ma nidhaahno lacagta haddaad adigu haysato maxaa ku gadanaysaa ii sheeg maxaad jeceshahay day waxaan oo aan kaa celinayo wax lamid oo xalaal laha jira kaasi mid weeye waxaa kaleetoo lagama maarmaan ah in la daaweeyo waxaa la yidhaha sawra jinsiya in la daaweeyo cifa ilmaha cifadooda in la daaweeyo markay soo gaaraan marka afar iyo saddex iyo toban iyo afar iyo toban iyo shan iyo toban markay soo gaaraan way dareemayaan ilmuhu maanta ma arkaysaa waxyaalahan sawra jinsiyada oo hortooda lagu samaynayo xalli bay u baahan yihiin haddii waddan muslim la joogo waad uga sheekayn inanta inay hooyadeed u sheekaydo waa lagama maarmaan weeye wiilka aabihii inuu u sheekeeyo waa lagama maarmaan weeye khatarka ay leedahay arrintaasi in laga dhaadhiciyo waa lagama maarmaan weeye in la yidhaahdo weli sanad iyo labaa kuu dhiman in la yidhaahdo waa lagama maarmaan weeye weli awood uma lihid gabadha inaad uur yeelatid waa lagama maarmaan in laga dhaadhiciyo maxaa yeelay waxay ku dhex jirtaa sawra jinsiya oo aad iyo aad u adag ayay ku jirtaa revolutionay ku dhex jirtaa runtii adag wiilkii sidoo kaleeto waa in laga dhaadhiciyo la yidhaahdo okay arrimahan waa jiraan waad u baahan tahay qof kastaana waa u baahan yahay laakiin khatar badanay leedaho adigu aadan dareensanayn khatarka waxaa ka mid a cudurka cudurradaa ka mid a cudurradaa ka mid a challengeay kugu samaynaya marka dambe waxay ku leeyihiin we have to use the condoms no no muslim aan annaga waxaas ma isticmaalno in la yidhahdo wey arrintaasi khatar bay kugu tahay way loo xaliyo ayay leedahay waxaa loo baahan yahay oo kaleeto waxa la yidhahdo girlfriend boyfriend in lagala hadlo ilmaha wiil hadduu yahana lagala hadlo gabar hadday tahana lagala hadlo haddaadan adigu kala hadlin macallinkaa kala hadlaya iskuolka jooga haddaadan kala hadlin adigu ilmahaaga macallinkaa la hadlaya oo ku dhiiri gelinaya waa obbin weeyaan hadhow dambe daaday doonto ilmahaasi ha jireen ama wiilhaado ama gabar ha ahaado hadhow kalema hadli kartid waayo nidaamka ayaa protecti garaynaya arrinta ayada nidaamka ayaa ilaalinaya ilmahan xaqo waxaas xaqaa loo halka rayd ay leeyihiin waa la ilaalinaya kolkaasoo dawladdu kuuma ogola inaad faragelido haddaadan adigu aadan qabanin waxa la yidhahdo self esteem iyo self confidence haddaadan qabanin oo naftaada aadan ku kalsoonayn oodan ilmaha la fadhiisan karinin oodan ka dhaadhici karin xaqiiqda waxa ay tahay qof kaleetaa la fadhiisanaya xaqiiqdana u sheegaya kuna tirtirsiinaya una fududaynaya marka waa inaad ogaatid wey laba daran marka midkeed mid doora weeyaan inaad adigu ilmaha runta ku waajahdo iyo inuu qof kaleeton un arxamaynin oo ilmaha runta ku waajaha labada mid doora weeyaan waxaa imaanaya markaasi run ahaantii dad badan waxay leeyihiin ilmaha seen ugala hadlaa guurdaas iyagoo jira maya way soo korayaan waayo markuu soo gaaro saddex iyo toban afar iyo toban markuu soo gaaro wuxuu bilaabaya ilmihii wax la yidhaahdo ego ayuu bilaabaya xoogaa yar markaad tidhaahdo waa dangeros wey arrintaa iyada ah moogta waxa ka imaan kara hadda diyaar ma u taha adigu arrintaas weli gabadh haddaad tahay carruur baa taha weli ma mataqaanaa arrintaa ma taxamuli kartid adiga naftigaaga ilmo aho lagu korinayaa waa sax weeye lagaama hortaagna arrintaa iyada laakiin markaad gaarto ta'deed da'deeda markaad gaarto waa laguu oggolaanaya intii ka horaydana qalad weeyaan maxaa yeele dhibkaas iyo dhibkaas iyo dhibkaas iyo dhibkaas iyo dhibkaasaa kaaga imaanaya weli ma baratay inanta hadday tahay cuntada sida loo kariyo ma baratay ilmahaaga aad cuntada ugu kariso ha ilmahaaga siaad daybarka ugu xiri lahayd ma taqaanaa dharka sidaad uga dhaqi lahayd ma taqaanaa maxaad samaynaysaa waxay ku leeyihiin qaar badani gabadhu iskuolkay dhammaysanaysaa gabadhu maanta markaysa diyaar guur uma ahan wiilkan gabadhaan cidda iga soo doontay anigu sii maayo gabadha sii maayo soo maaha haddaadan siin iyagaa isi siinay right haddaadan siinin iyagaa isi siinaya sababtaad ugu diidaysa wiilka waa maxay may qoladiisaanaan isku fiicnayn midaadan qoladooda isku fiicnayn oodan afgaranaynin la imaanayaan marka dambe oodan afgaranayn oo qoladiisaadna isku fiicnayn oo laan dheeri laan gaamidihi aadan aqoonin ayay kuula imaanayaan marka dambe right soo maaha arrintaa right wey way la imaanayaan mid caddaanay kuula imaanaysa caddaankaanu maxaad ahayd ma wacal baad ahayd ma qoloba yaad ku abtirsataa lama yaqaan ciduu ku abtirsado waa sax weeye yacni waa la soo dabirayaa soo maha arrintaa marka ayada ah waxay u baahan taha runtii in laga fekero oo hooyooyin badan ay ka fekeraan aabbayaal badan ay ka fekeraan inta badan dadka imailada iisoo diro dhallinyarada rag iyo dumarba waxay leeyihiin inan baanu isbaranno aan wada hadalno waalidka uma sheegi karno haddii loo sheegana darshaday igala boodayaan Ah, soo run maa arrintaas right kulli waa la qoslaya waa la ogyahay darishaddaa laygala boodayaa bay kuleeyihin maxaa darishada lagaaga boodaya mid baa kusoo email kuusoo dirta waxay ku leedahay waxaa la yidhi wiilkaas iyo cidahooda isma soo galno haddi wiilka cidahooda maxaa lagu diiday inay soo galaan ma aqaanay kuleeyihin sababtoo aniga meeshaanan ku dhashay ma garanayo aniga balaayada soomaaliya jirtaba ilmahani kuma suga halkaanay ku dhasheen war haddii aad lihiin alla yahay oo muslin aad tihiin ilmahaani biyaanay ku korin iyo waxaanay aqoonin ood hoosta u gelinaysaan ka daaye haddaa muslimtiin aad lihiin alla yahay ilmaha yareer qabiil ma yaqaanin oo kana ku dhashay sweden iyo denmark iyo norway iyo ku dhashay iyo finlandi ma yaqaanin qabiil ma yaqaanin balaayo ay ayagu ka maqleen waalidka iyo waxay ku hadlayaan moogiye oonay interpretation uhaysanin fasirada aynay uhaysanin maahane wax alaala waxay kala socdaan oo kale ma jirto hadda ka daaya marka waaye taas waa mid kanaa laandheera iyo kanaa laangabana ka daa ma yaqaanin mana fahmayaan awalan diinka ayaa loo ogolya inuu qofkaani muslim yahay inaad ku dhiirigelido waayo inuu qofku muslim yahay diintiisa au haysto saasoo kaleeto derajada labaad waxa weeye inaad tidhaahdid muslimba ha ahaadee hadhow isma afgaranayno haddou ilmaha kaala baxsado amay kaala baxsato annagu ma naqaa meelaan ka raadino arrintaas aad ka fikiridoo tiraa xaggee ka raadino ilmahaga ma iska nacaysa hadhow dambe caqli haddaadan ka soo gelinin maanta ma arkaysa meel kale ka soo gasha ma laha qaar badan waxaa meeshii muuqata run ahaantii waxyaalo oo aan u baahnay inaanu aad uga hadalno marka arrintaas ayada ah si aan ugu nimaano awalan waxaan doonayaa mu'tamar kastooo la keeno kii shan iyo tobanaad baan maraynaa ilaa maalinkii la asaasay ninety two-gii inay ahayd baan filaya iyo ninety one-kii yani magaalada is- stockholm ku bilownay mu'tamarkan ilmihii berigaa dhashay maanta way qaan gaareen oo guur bay joogaan wax buugaagahoo laga qorayna shirka n- scandinavianka ma jiro soomaalidu ma uun xataa kuwoodii waxbartay ma dhubba miyayna wax ka qoranin inay wax ka qoraan bay ahayd iijaabiyaadka iyo salbiyaadka mu'tamarka uu leeyahy inay wax ka qoraan bay ahayd inay statistics hayaan oo yidhaahdaan intaasoo dhallinyaro ah kusoo hanuuntay ama intaasoo dadoo waaweynaa wax ku garteen diinta ku garteen in la sameeyo lagama maarmaan wey ma fadhiisano ma fakarne waa un iska ordaynaa mararka qaarkood faa'iido badan buu leeyahay waxaan hubaa dad badan oon imaajirin inay yimaadeen waxaan doonayaa gabdhaha xijaabani inay keenaan gabdho badan oo soomaaliyeed oon tacliin lahayn oo waxbana kala ogeyn oo mu'tamarka ay kusoo hanuuniyeen waxaa laga yaaba qaar inay yidhaahdaan "Ah, seed u keenaysaa gabaran xijaabnin see shirka u keenaysa inkaar kugu dhacday waad eriday shirka waxaan loo doonayaa mar raba gabadha xijaaban keliyata waxaan doonayaa midda la- luntay baan doonayaa anigu tan laga yaaba inay kalaabka aaday baan doonaya tanan xijaabka sida nin baan doonaya in la keeno ay diinta fahamto tan sarwaalka ku giigsan baan doonayaa in la keeno tan caloosha bannaysatay baan doonayaa in la keeno midda sanka duratay baan doonayaa in la keeno waxaan doonaya midda caloosha birta ku mudatay baan doonayaa in la keeno Ah. Ah. lee aan u doonayaa su-aal isweydiiye lee aan u doonayaa waxaan u doonayaa waa gabar soomaaliyeede muslim ah weeye gabar soomaaliyeede muslimahe luntay weeye identity yaa ka lumay identity waa muhiim very important qofka haddii identitygiisu lumo ou gara waayo cidda ou yahay hadduu garan waayo oy gara wayda inay muslim tahay hadday garan weydo that's it the end of that person is that is that position marka waxaan doonayaa dib in loo soo celsho ninka daaciga ahe diinta le wuxuu la mid yahay siduu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaan la mid ahay buu yidhi anigu nin neef ou ka cararay geela ka baxsaday oo dadkii dhammaa ay ka daba ordeen neefka markuu cararay oo odhanaya war ii daaye war anaa aqaan sida loo qabtee ii daaye war anaa aqaan sida loo qabta neefka ii daaye war adinku waa iga sii eryeydaani iigu kaadiya war anaa xeeshiisa aqaana ii daaye saasoo kalean la mid ahay buu yidhi anigu aqaamo dadka sida loo soo qabta buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadka sida loo soo qabto waan garanayaa buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka ii daaya buu yidhi yacni waxay ku timid arrintaasu sidai arrintii dhacday oo kala nin baa yimid saxaabiya oon diinta wax ka aqoonin rasuulku u yimid masaajidkii rasuulku ciidow kaadi xagga ula jeestay waa reer baadiyaasu ku kaadiyey wuxuu mooday meeshaan inay tahay meel iskaga kaadi kara haddii la doono saxaabadii ulay soo qaateen oo belaya kugu dhacal masaajkii qarib iyo dheenkii nabigu markaasuu bal u kaadiya bal salaad kaadida ha ku goynine u kaadiya kaadida ama waa isku sii firdhina waa isku daadin ama masaajidka o dhan buu ku filqayaa mashaakil buu noqon hal meela keliyata ha qarribe u kaaji kaadiduna ha ka dhammaatee u kaadiya kaadidii markuu dhammeeyey yuu yii nabigu marka laba solution weeye arrintaasoo kaleeto waxaan usoo keenaya maxaan ugu keenaya arrintaas in la fahmo wadaadku fahmo oo la fahmo maanta dadku fahmaan dhammaantood yaan doonayaa run ahaantii u kaajabuy nabigu wuxuu ku yidhi ku shuba hal wadaan oo biyo ah ku shuba kaadiisa korkiisa waa ciide hoostay u laqaysaa kaadide saasaa dahiriyadiisii ah dabcan kaarbad maaha laakiin hal wadaanahoo biyaha ku shuba wy kaadidiisa korkiisii kaadidii biyaha wadayo dhulkay aadayaan bes waa lagu tukanaya kolkaa ciidda ha la gooyo iyo ha la qaadayo kaadida midna maaha biyo ku shuba wuy nabigu calayhi salaatu wasalaam ka badan oo dhulka hoos u laqsiida marka saa sameeyey nabigii saxaabadiina ay wada joogaan yo ninkii la hadlo wuxuu ku yidhi nabigu masaajidan looma dhisinin in lagu kaadiyo in ilaahay lagu caabudo o lagu cibaadaystaa loo dhisay markaa ninkii saasuu inta u fiirshay indhihii saxaabada kale ulaha u sitay nabigiina saas u dhowro wuxuu yidhi allaahumma arxamnii wa muxammadan walaa tarxam macanaa ab axadan abadan buu yidhi ilaahu aniga nebi maxamed keliya noo naxariiso qof kalena ha noola naxariisan buu yidhi sababtu waa maxay inta kale wuxuu ka gartay indha xajiin lahu ka gartay iyo colaad buu ka gartay nebigiina wuxuu ka gartay raxmad iyo soo qabasho iyo soo jeedin waa saxaabigaa jaliilka ammaanta la yaqaano wey soo ma marka gaba inantii aan xijaabnayn haddaad cayrido iyo wiilkii maalaha kalaabyada soo maray haddaad cayrido ama dhagaha durtay haddaad cayrido ama gabadhii birta caloosha ugu mayd haddaad cayrido maxaa kuu soo haraya maalinba mid bay la baxayaan marka si ayna minority u noqon gabdhaha diinta leh waa inay gabdhaha soo qabtaan oy shirka ka bixiyaan kharajkiisa oo cuntada ay ka bixiyaan oo ay soo siiyaan hadday doonaan dhar ay soo qaataan walow koodaba ha iska ahaade oo yidhaahdaan bal kaala dhedhemi bal waxaanu aadno meeshaanu aadno kaala dhedhemi kaala arag saa wey waxaa la doonayo soo qabashadu waa taa weeye waxa aan doonayaa markaa inaanu ka hadalno arrin muhiima jiddan gabdhaha guurka in loo ogolaadiyo wiilasha waa shay lagama maarmaan ah yacni waxaa timaadda hadi jeeraa leh gabadhu inantu jaamacad bay dhiganaysaa jaamacadday gelaysaa oo yaa ku yidhi jaamacadday gelayso jinsi ma rabto yaa ku yidhi hadday jaamacaddaba gaartay yaa ku yidhi nin ma rabto yaa ku yidhi yaa ku yidhi adiga leh jaamacadday gelaysaa iyo adyadu inaad isku dan tihiin yaa kuu sheegay maya waaridka saxdaa waxa weeye inuu yidhaahdo hablaha markay soo gaaraan heerkaasi oo hay iskuolka iyo soo gaaraan maanta laga bilaabo haddaad doonaysid jinsi haddaad doonayso arrintan waa arrin oo aad iyo aad u khatar ah weeye marka haddii aad doonayso dariiq xalaalaho lagu gutay leedahay guurso period gabadha sirtaad mar dambe adoo kama hooyada kama qarsanayso aabbaana kama qarsanayso waa u yeeray hablahan dhalay iyo wiilashaba shir baan u qabtay waxaan idhi ma rabtaan inaad guursataan qof walba wuxuu leeyahay feelingiiu leeyahay qofkii doonayahay qof muslima ha ii keeno bes kumitaana kale laydin weydiisan maayo qofkaad la timaadaanna berisku dhinacan kale ka cunaya ahlan wasahlan no problem maxaa yeelay wiilka iyo gabadha labadaba isku si inaad ilaalida weeye cifadooda inaad ilaalisid weeye hadduu ku yidhaahdo wiilku ama gabadha ay ku tidhaahdo hadda diyaaru ma ihi waayaha adoo wii gabdha la socda yaanan ku arkin wiil yahu waayaha yaanan ku arkin adoo kalaabiya aadaya gabar yaha yaanan ku arkin adoo wiila la socda adoo emesenka u diraaya iska jir maxaa kugu kalifaya emesenka iyo balaayadiis iyo teleefoonadan iyo waxaan aad qarsanayso gabar yar oo kastaaba silar bay wadataa markay waxay ku hadlaydaan ma dhegaysan karti adigu hadda qofka noocaas gaari oo brifacygaas yeeshay sideebaad uga hor istaagaysaa waxa uu doonaya uga hor istaagi kartaa adigu kama hor istaagi kartid yacni waa inaad u tirid garaydaa qofkan sidii qof majhuur ah waa inaad u tiraad- tiriidgaraydaa oo soo dhawaaday waa inaad u tiriidgaraydaa oo u gartaa wax badan yani waan u imaan doonaa insha allah tasiirkay ku leeyihiin waalidiintu ay ku leeyihin ilmaha nabiga calayhi salaatu wasalaam dadka bani aadamka ah waa dariiqadooda waa nidaamkooda in ay had iyo jeeraale ay ku fakeraan jinsiga rasuul ha ahaado saxaabi ha ahaado taabici ha ahaado wadaad ha ahaado waranla ha ahaado haweeney ha ahaato gabar yar oo dhallinyara ha ahaato wiil dhallinyara hadduu doono ha ahaado waa wax qariise ah oo rabbaaniyo qofkan ilaahay ku abuuro wey marka you can't deny it you can't ma dhihi kartid ma jirto fiilinkaa ma jiro qof kale afkiisa kuma hadli kartid adiga kuma hadli kartid haddayna saas ahayn seebaa gabar kuula timaada nin iyadoo marka dambe wadata goormay hadalka la bilowday ma taqaanid adigu goormo isagu la bilaaba hadalka gabadha kale ma taqaanid adigu qaar baa ku odhanaya wallahi saqdi dhaxan ku kaca iyagoo teleefon ku hadlaya cidda ila hadlaysana ma aqaan cidda saqda dhexe u soo jeeday la hadlaydi cidda sugayday inaad seexata adigu oo saqda dhex ayagu ay teleefon ku wada hadlaan dad sahlan maaha dadkaas ma sahlan dadkaasii la hadlayay maxaa ka hadal siinaya arrin haysaa ka hadal siinaysa sax soo ma arrin haysa yaa ka hadal siinaysa hadalka kuma celi kartid fiilinkana kuma celi kartid adigu taas waa mid wey nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo saxaabada la fadhiya oo la jooga dhowr saxaabi yaa haweeney soo martay ishu waa dhacdaa mararka qaarkood aragtidu waa dhacdaa haweeneydii markay soo martay wax yar ka dambow nabigu waa kacay calayhi salaatu wasalaam guriga sawda bintu zamca ayuu galay xoogaabuu ku maqnaa waa soo noqday marka saxaabadii weli meeshii fadhida rasuulku muxuu u baxay tolo rasuulku muxuu u baxay wuxuu u baxay arrin baa timid oo qalbigiisa soo gashay kolkaasuu aaday inuu soo guto oo jinsigiisa soo guto gurigiisii u galay maxaa yeelay waxaa laga gartay rasuulka hadalkuu yidhi iyaa laga gartay arrintaa haweeney baa soo martay dariiqa hadda middaan qaawan oo kale ma ahayn midda meesha soo martay midda bawdyaha banaysatay oo xabadka banaysato oo naas banaysato oo balaayo dhan ka dhacday oo wax dar ma ahayn haweeney oo xijaaban bay ahayd meesha soo martay marka nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa ra idaa ra'aa axadukum min imra'atin ma yucjibuha falya'ti ahlah faina aladii macaha macaha buu yidhi haddii mid idinka idinku midi ou arka buu yidhi haweeney wax ka cajabiya hadduu ku arko wax ka cajabiya oo macnaha ku kiciya shahwad hadduu ka arko ha tago ahalkiisii ha u tago buu yidhi xaaskiisii ha u tago maxaa yeelay shahwadaasi haddii la guto markii kadib markii qof dambe indha sii firfirin maayo ninku markuu shahwa ama gabadhu markuu shahwadeeda gudato ama ninku shahwadiisa guto gabadhu nin kalena eegi mayso ninkuna haweeney kale eegi maayo maxaa yeelay waa power iyo energy wey qofkan ku jira energygiina waa waa baxay shahwadu waa power wey waa quwo wey waa xoog wey qofkan dictate garayn karay hadduu soo guto marka qofkan raggi doon markuu doona ha ahaadee indhihiisa markaa qola dambe kama sii daba tuurayo marka nebigu wuxuu yidhi haddii mid adinka idinka midi ou ka arko haweeney wax cajab geliya ahalkiisii ha u tago taban gabadhii waa la mid haddii haweeney ay ninkaas ku aragto wax kaja ninkeedii ha u tagta wey fa ina aladii macahaa macahaa buu yidhi waxa ay haysato middaani ayay ahalkaaguna haysataa buu yidhi sow sax maa wax kale maa jira marka maya ma jiraan wax kaleeto waayahe wiilkii haddaa gabadhi haddaad tidhahdo jaamacaday dhiganayaan ama guru ma ogoli waxaad ogolaanaysaa markaasi kolley iyo kolleyba inay shahwadii gutaan waa lagama maarmaan marka ma dariiq xaaraana inay ku gutaana mase waa dariiq xalaala inay ku gutaan waa dariiq xalaal marka inay ku gutaan boyfriend girlfriendhiga gaaladu ay ogolaadeen oo welidulxaraamka lagu dhalo haddii aad joojidoo tidhaahdo girlfriend boyfriend ma ahee waan isu guurinaya wiilkan iyo gabadhan jaamacaddana ha dhigteen is up to them haddaad tidhaahdo that is fine sida la raba kaa wey maxaa yeelay shahwada gudashadeedu ama waa dariiq xaaraana ama waa dariiq- dariiq xalaala wey dariiq xaaraana oo lagu ciqaabo ay naar ku mutaan oo waalidkoodina lagu ciqaabo ayaga naftigooda hadday u diideen dariiqaas inay gutaan iyo dariiq xalaal ah oo ay cifadooda iyo diintooda ku dhowrsanaato arrintoodina ay ay wataan yaa ku qasbay ole wax dhala cidna ma dhahayso wax dhala yaa yidhi cidna ma dhihin marka maantayto yacni wa siyaalo fara badan oo qofka uu xallin kara arrimihiisii yaa taalla halkan yaa taalla halkan kolka waxa weeyaan in arrintaa iyada la fududeeyo oo dhallinyarada waxyaalaha ay dareemayaan in la fududeeyo arrinta kaleeto aan u imaanaya waxa weeye dhallinyarada inaad ku dhiiri gelido oo aad tidhaahdo guursada waayo dariiqa xalaasha diintiinaa ku dhowrsan haddaad gabar tahay iyo hadduu wiil yahaba ilmihiinnii ubadkiinnii baa gar- la garanaya nasligoodii haddaad goosataan inaad wax dhashaan ee waxaad garanaysaan noloshu waxa ay tahay naftigeeda reerka ayaad fahmaysaan yaa diiday arrinta iyada marka aan usoo noqdo in sha allahu tacaala dariiqa guurka dariiqa guurka la yidhaahdo waa sunna oo sunanta ilaahay ka mid a subxaanahu wa tacaala ilaahay oo ku abuuray subxaana wa tacaala oo u jideeyey khalqigiisa oo u jideeyey usluubka ou ilaahay u doorto way subxaanahu wa tacaala inay dadku ilmo dhalaan oo ay maanta maarkaysaa tawaalud ay sameeyaan takaasur ay sameeyaan ilmo badan inay dha- ilma inay dhalaan inay dadku ku bataan naftigooda loogu talagalay haddaydan u ogolan dariiqa xalaasha dariiq xaaraana oo ubadkeedu lumaan oo inankii aanu ilmihiisi meesha uga soo tegay aanu aqoonin haweenaydii maanta sidaasoo kalete meesha ka keenta aanay garanaynin ilmahan ay wadato oo iska rogo ahoo aan la garanaynin oo badan yaa imaanaya dhib bay ku qabtaa markaa naftaa dhibaysa ilmahaasu markuu koro hadhowda mujtamaca waa la dagaalamaya waayo aabihii ma aanu arkinin mana yaqaano meeluu ku abtirsado mujtamac oo dhan buu baabi'inaya colaad u qaadaya maxaa yeelay siduu ku yimid markii loo sheego wuxuu leey waa inaan aargoosta wey fartuu dhexda ka qaninaya ilmahaas hadday gabarta adee wiil yahaba dariiqadaas oo noloshu ay ku ku ku sugnaan karto ku socon karto oo istimraariyatulxayaa ay noloshii ku socon karto waa dariiqa guurka weeyaan makhluuqaadkoo dhan aana u baahan arrinta ayada tawaaludka inay wax dhalaan inay maanta bataan inay jiraan makhluuqaadkoo dhan ayaa u baahan hadday yihiin caalamka insaanka la yidhaahdo hadduu yahay caalamka nabaadka la yidhaahdo haddii oo maanta ba caalamka xayawaanka la yidhaahdo xayawaankoo dhan waxay u baahan inay ilmo dhalaan inay bataano jinsigooda jiro haddii kaleeto waxay noqonayaan waxa lagu magacaabo dangerous species ayay noqona species ayay noqonayaan dangerous specieska waxa weeye yani markau inqiraad kusii dhacayo jinsigaasi oo uu sii baaba'ayo xataa gaaladu waxay yidhahan, ha la ilaaliyo yaan la yuun dhammaanin bani aadamku haddaanu marka tawaalud samaynin oo lagu dhaqmo gays and lesbian sida iyagu ay jidaysteen qaarkood maanta jidaysteen waxaa imaanaya bani aadamku inuu dhammaado ayaa imaanaysa bani aadamku inuu jirid go ayaa imaanaysa saasuu ilaahay u xarimay subxaana wa tacaala inay laba naagood ay isla noolaadaan ama laba nin inay isla noolaadaan saasuu ilaahay u xarimay subxaana wa tacaala maxaa yeele bani aadamku inuu jirid go-o lama ogola waa dariiq ka soo horjeeda natureka ilaahay u abuuray subxaana wa tacaala dadkan sidaa darteed ilahay wuxuu ku leeyay subxaana wa tacaala wa min kulli shayin khalaqnaa zawjayni lacalakum tadakkaruun wa min kulli shayin zawjayni shay kasta ilaahay waxaan ka abuurnay ku leeyahay laba nooc baan ka abuurnay buu leeyahy ilahay subxaana wa tacaala oo opposite isu ah oo maanta heterosexual ahaan isu abuurnay xataa geedaha baa allah ka dhigay lacallakum tadakkaruun waxaad moontihiin inaad waantoontaan oo xikmadda ilaahay oo kaleeyahay aad garataan arrintaa ayada ah dabcan waan garanaynaa waxa weeyaan inay sii joogaan saasoo aayad kale ilahi wuxuu ku leeyahay subxaana aladii khalaqa alaswaaja kullaha mima tunbitu alardu wa min anfusihim mima laa yaclamuun ilaahay baa subxaanahu wa tacaala hufan oo nuqsaan oo dhan ka hufan abuuray noocyaalka abuuray kulligood aswaajta abuuray kulligood mima tunbitu alard waxay dhulku dhaliyo oo dhulku soo saaro geedihii ah wa min anfusihim iyo wixii ay adinka bani aadamka dhexdiina wa mima laa taclamuun mima laa yaclamuun waxaanay iyagu ogeyn oo dadkaasi aanay garanaynin ama aanan la soconin ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahy subxaana wa tacaala markuu abuuray jinsiga bani aadamka ee dakarka iyo untaha khariisadaas ayadaa naftigooda haddaan rabitaan jirinin waxba ma socdeen haddaan rabitaanka lagu abuurin oo gabadhii rabitaanka nin aan lagu abuurin oo ninkii rabitaan gabar aan lagu abuurinin adduunku ma sii socdeen gubigiisao dhan bani aadamku ma sii jirin maxaa yeelay ismaba rabaanba soo ma marka waxa weeyaan si ay isu raboodaan ilaahay baa ku abuuray subxaana wa tacaala waxaan la yidhahdo jinsiga waxa la yidhahdo rabitaanka inay isdoonayaan ilaahay baa ku abuuray subxana wa tacala markuu abuuray saas wuxuu leeyahy yaa ayuha annaas innaa khalaqnaakum min dakarin wa unthaa dad yahow waxaan idinka abuurnay midda lab iyo midda dig baan idinka abuurnay يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بإلى الله سبحانه وتعالى dad yow waxaan idinka abuurnay mid lab iyo mid dhadig baanu idinka abuurnay ilaahay baa abuuray subxaanahu wa tacaala ma ahan jooska bani aadamka ikhtiyaarka ilaahay baa le subxaanahu wa tacaala sidaa darteeda iyo wuxuu leeyahay yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum dad yow rabbigiinay ka baqa fiiri alla ka baqitaanka ilaahay laga baqayo waxaa la xasuusinayaa nooc min atawxiid baa la xasuusinayaa nooc min anicma ayaa la xasuusinaya rabbaaniya ayaa la xasuusinaya waa maxay labadaa nicmo nicmada tawxiidka rabbi inay waxidaan ah oo rabbi ay khuduucaan iyo nicmada ah inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala awood u leeyahay inuu ka abuuro hal naf oo keliyata inuu ka wada abuuro awoodna uu leeyahay subxana wa tacaala inuu ayagii naftigoodi isjeclaysiiyo oo badiyo awoodda uu leeyahay yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida ilaahaygiin hal naf oo keliyata idinka abuuray wa khalaqa minha zawjaha wabatha minhuma rijaalan katiiran wa nisa'a oo markaa ka dambow ka abuuray zawjkeeda iyada ka abuuray aadam xawaa baa laga abuuray wabatha minhuma rijaalan katiiran wa nisa'a markaa ka dambowna raggii dumar badan kasii firdhiyey oo ka keenay arrinta iyada limaada xaawo looga abuuray aadam looga abuuray waxaa looga abuuray inuu aadam sii socdo inuu maanta abulbashar ou yahay asaga oo kulligood u yahay aabbe oo maanta ay hooyo helaan haddana guud oo bani aadamkii ay sii socdaan oona inqiraad ku dhicinaysan jirid go'inin saasuu ilahay ugu talagalay subxaanahu wa tacaala insaanka bani aadamka ah xayawaanaadka kale wuxuu uga duwan yahay dariiqa tawaalidka iyo takaasurka uga duwan yahay inay wax dhalaan oo ay bataan buu uga duwan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u jideeyey nidaam munaasib ah ayuu u jideeyey markaa bani aadamka nidaam aan ahayn nidaam weladilxaraamka aanan ahayn u jideeyey ilahi subxaanahu wa tacaala maxaa yeele bani aadamka ilahay wuxuu ku sharifay xoolaha lama yihahdo kaaliha laisku kiin mehriye lama yihahdo xoolaha kaaliha laisku kiin mehriye lama yihahdo limaada liannahu xooluhu ma laha sharafka bani aadamka ou leeyahay takriimka bani aadamka ou leeyahay ma lahan xooluhu takriimka bani aadamka ma lahan xooluhu yani caqliga ilahay oo bani aadamka ku abuurana bani xoolaha kuma abuurinin ixsaaska waa iskaga mid dareenka waa iskaga mid laakiin uma abuurin caqliga iyo dakaaga uu ilaahay siiyey bani aadamka uu siiyey xoolaha ma siinin marka sharaf buu leeyahay karaamu bani aadamku leeyahay wuxuu leeyahay waxa la yidhaahdo sayidnima oo asagu koonkan maamulayo maanta itisaalka ninka iyo haweenayda kama dhigin nidaam fawda ah oo maanta markaysaa wax qarriba kama aanu dhiginin saasaa loogu dejiyey nidaam dad mucayana inay guursan karto oo ayna dadkao dhan wada guursan karinin hadduu gaal yahay gaalkay guursan karinin hadduu qariib yahana qaraabadii aanu qaar ka mida aanay guursan karinin oo ilaahay u xarimay oo intii nasabka uu ku xarimay uu ku xarimay maanta radaacina ku xarimay wuxuu ka dhigay maanta ma arkaysaa ninka iyo haweenaydii isu imaanshahoodii itisaalkoodii iyo isu tegidoodii mid kariima oo la ilaaliyo yuu ilaahay ka dhigay subxaana wa tacaala maadaama uu ka dhigay mid la ilaaliyo hadday is doonayaan ha u diidin waa nidaamka reer galbeedka maxaa yeelay waxaan hore usoo hormarinay inay cifadooda iyo dhowrsanaantooda ataag ay ku jirto ataag inay ku jirto ay dhanta tiga ay leeyihiin in la doonayo in la tirtiro marka ay dhanta tiga islaamka oo ah in laysu guuriyo labadan qof laysu guuriyo waa in lagu dadaalaa oo wax walba asaga laga horraysiiyo weeyaan sidaa darteeda islaamku wuxuu ilaaliyey durriyadda ayuu ilaaliyey iyo ubadka inay dayac ku dhacaan oo wicilku oo bato lama ogola lama ogola arrinta ayadaa inay ilmahaasi lumaan oo cid ka teekeer gartee la waayo wax teekeer ku sameeye la waayo lama ogola inay maanta sharafku dhumo oo gabadha sharafkeedii baabao lama ogola ninka sharafkiisii inuu lumo lama ogola waxaa la doonayaa inay maanta ma arkaysaa ay noqoto gabadhii inay noqoto caws la daaqayo oo kaleeto ama geed la cunayo o kale oo qof walbaa cuno inay noqoto maaha gaalkii iyo midkii aan wax mataraha ahaa iyo wixii lama ogolo arrinta iyada mid kastoo geed daaqaa inuu iska cuno maya waa sharaf weeye waa cizi weeye waa karaama weeye waa bani aadamka saldhiggiisii weeye marka ilaahay wuxuu ku dadaalayaa bani aadam nadiifa uu ilahay doonay bani aadam kha- kharaaba ilahay ma doonayo subxaanahu wa tacaala islaamku wuxuu u dejiyey usradda yacni dhismo aad iyo aad u wanaagsan iyo u dejiyey oo mas-uuliyadda aabbanimada iyo hooyanimada laga doonayo adduunyadan aad u jeedo haddii aan la samaynin arrimaha ayada ah kharaab fara badan baa imaanaya kharaabkaas marka waxaa la doonaya gabadhii in laga ilaaliyo oo la yidhaahdo ma og tahay waxaan aad u sii socoto haddaanan marka ugu horreysaba la barinin oo hooyadeed aanay barinin inay maanta ma arkaysaa cuntada karinta barato oo aanay cunta cuntada sida loo kariyo barin hadhow ilmaheeda waxay u karisa mataqaan iska badaa ninkii ilmaheeda waxay u karisa mataqaan berito dabkii ku- waa dab dab ku dhacay bay noqonaysaa dab ilma ilma hayo kale noqonaysa haddaanay qondharka sida loo maydhto ilaa bani aadamku uurka hooyadii kalama soo dhicin waxaan isagoo yaqaana waa bartay waa laga yaabaa inay faraha ka gubtaan mararka qaarkood waa dhici kartaa mararka qaarkood inay maanta saabuunta mid ay ku shubaan dhar midable inay kololkiska ku shubaan waa dhici kartaa laakiin waxay keenaysaa inay bartaanay ogaadaan inay guga- guriga iska gogasho sagiirta iska hagaajido inaad bartid wey weliya gabarba inaad bartid wey wiilka naftiisa cuntada inaad karinta barta wey maxaa yeele hadduu guursado berri guursado oo xaaskii ka jirrad yaa ilmihii cunto ugu karinay yaa ugu karinay yaa dharkii ka mayray yaa suuqa uga soo adeegay waa inuu bartaa waxyaalahaas oo dhan oo ilmaha hore loogu diyaariyo oo la ogaado nolosha ay joogaan iyo mujtamacan westernka joogaan yacni wa- waa in la baraa maxaa yeele ilmahooda ugama keeni doonaan sandwich meelaha iyo mcdonald ugama soo qaadi doonaan hadhow damba waxa aan markaasi u baahanaa waxa weeye arrintaa ayada ah waxay u baahan tahay dhowr arrimood oo muhiim ah mas-uuliyado waaweyn iyay u baahan tahay run ahaantii kow ilmaha ku nool westernka dhallinyarada iyo wiilashaba waxay u baahan yihiin in la baro oo loo diyaariyo awalan inuu qof walbaa noqdo mas-uul inuu noqdo mas-uul inuu noqdo inaad u sheegto oo tidhaahdo haddii aad noqotid ruux aanan garanaynin xaqa dadka kale sidoo u ilaaliyo dee seed ku noolaanaysaa yacni waa maxay wiilka waa in la barbaariyo oo qur'aanka la baro gabadha qur'aanka la baro oo diinta la baro oo akhlaaqiyaadka loo sheego oo wixii anshaxumo ah adoon la dagaalaminin in laga dhaadhiciyo u baahan yihi marka salaax salaaxoodu waa lagama maarmaan guurkooduna wuxuu ku hergeli karayaa inaad kala sheekaysatoo tiraahdo bal dadka maanta waddanka ku nool imisee qoys u dhisan yahay maxaad rabtaa ilmahaaga inaad weyda miyaad rabtaa wiilyow gabar yahay ilmahaaga inaad hadhow dambeeto weyda miyaad doonaysaa yacni waxaa mas- mashaakilka aad iyo aad north america u taalla waxa way gabdhaha mid caddaanay la soo heshiinaysaa ama mid kaloo madow dumaykaan iyo balaayo markaasaa waxaa leeyahay dee waayahe bal fiiri dakaagaas fiiri dakaagaas fiiri gabdhaha dakaag waa saclabad wey saclabad saclabadda markaan leeyahay waxa weeyaan xayawaanka waxaa ugu dakaysan baa la yidhahdaa dac- dacwada bahalka la yidhahda marka qofka marka leeyahay waa daki waa saclab baa la yidhahda daa'iman ma ordo toos uma ordo sa- dawcad markay ordayso meelay ka laabatay unbay raadinaysaa toos uma ordo kolka sacloonimadeeda bal gabadha waxaad arkaysaa markay la soo heshiido mid aan muslim ahayn madow iyo caddaan midku doona ha ahaade waxay leedahay war nin yahow arrintaan socon mayda haddaan sidaan inagoo u mutaxan u tagne waan islaamay dheh khaynimaasu kale weliga maarag cidda markaan u tagno waa islaamay dheh islaamka maxaa la yidhaahdaa waxaa laga bil in lasoo xaflisiiyey sida uu dhahay laa ilaha illa allah moxamed rasul in bil lasoo baro bil dhan laa ilaha illa allah qaar laad ku imaanayo wax allo naftaa hayda iyaga dhan laa ilaha illa illa la- isagoo saas lood arkaysa in dee lagu qasbay yuu imaanaya markii sidaa ciddii horteedii laga dhaadhiciyo meeshiisii buu ka miisaya bahalka naga daa buu leey waan awalba waan kusoo gudubna meesha indhahaygaanan saaray mid la keenay oo sidaasoo kaleeta aad arkayso inaynan dhaba ka ahayn oo naftu ku hayso oo maalinkii dambeeta kaniisaddii aadi le leanna waxaa la doonaya si cidda looga lug baxo yaa la doonaya ama uur bay leedahay ama wax uur eeg baa ku dhacay weyga keliya looga baxi kara weygaas wey khayaananimada noocaasoo kaleeta a marka ayadina nafteedii waa siraysaa um- us- usradeediina way siraysaa diinteediina way khaa'imaysaa taasoo kaletana dariiq saxa maaha waayahay waxa midka madowga iyo caddaanku uu hayo oo laga yaabo inaan laba gudinba oo qariban laba gudinba waayahay midkaan muslimka ah haysta intoo kaleeto maxaa ku daba dhigay balaayada maxaa ku daba dhigay balaayada waxaa keenaya daba dhigaya mujtamacii ay joogtay waxay ka dareentay inferiority inferiority ka dareentay inferiority waa maxay inay tahay dad laga badan yahay bay dareentay marka waxay ku raadinayaan oo kaleeto sidii sharaf ku raadinaysa oo kale wey mujtamacan ka mid ah waxaa imaan doonta marka arrintaas iyadaa mixed marriage baa la yihahda waa dhib badan tahay waxaa imaan doonta in gabadha laga fakeriyo la yidhaahdo waayahay iminka adigu sliberi samayd sliberi baabuurta midday ku simbirir xataa la yidhahda sliberiga sliberi samaysay kaysa oo sliberiya waa samaysay laakiin adaa safar garayn doonta in la yidhaahdo wey adigaa dhibka kugu soo noqonaya ilmahaaga haweeney hooyo jinni oon la aqoonin afkay ku hadlaydo ayeeye aan ilmaha afkooda yani aadan adigu afgaranayn ayeeye aadan afgaranayn iyo awoowe aadan afgaranayn inay kuu caraysayeen inay k- kaa raadlayihin aadan kala aqoonin oo aamusan haddii ilmaha beri lagaala tagana aad meelad ka raadido aadan aqoonin waa khatar weyn weye waa inaad tidhaahdo waaye iminka shahwada waad gudanaysaa laakiin hadhow dambeeto waxba hadday ka soo baxaan oo ilma ka soo baxaan dhibaato weyn baa kaa gaari doonta in la yidhahdo wey dhibaato weynaa kaa gaari doonta maxaa yeele meel uu ka yimi looma yaqaan haddaad adigu maanta hadda nin cadaano kugu yimaado oo soomaaliya kugu yimaado meel ka mid ah dhulkii oon soomaaliya dhihi jiray markii hore meel ka mid ah haddau yimaado oo gabar soomaaliya uu iska guursado oy ku xanaaqda maalinka dambe ti hawdka ilmaheeda la aado xagguu ka raadinaya soo afka taagtaag ma afka taagtaag wey lacag kastoo baxsho cid soo tusaysa ma laha waayo hadduu buurahan la aado hadda gadaashooda beerahay leeyihiin iyo meel kale la aado xaggeed ku arka adugu laa boolisan kuusoo qabayn walaa cid ku jaaja caddaano kusoo jaajuus maayo weliba waa khalaas gacan uur ku go'day wey ilmahaas hadduu la aado jumaykada ka yimid hadduu la aado waxaad samaynaysa meelaad u raadin mataqaana haddii kurkaan lagaa jaraya dad aadan aqoonin baa kuu soo baxay oo ku kala goyni hadday gabar tahay oo ilmihii kaala tagtana ma heri kartid hadduu nin yaho ilmihii kaala baxsadana ma heri kartid horta gabdhaha iyo wiilashu waa inay ogaadaan cid ay guursadaan oo ugu fiican inay tahay cidda ay ka dhasheen kharaab kastou yahay gabadha ama wiilku yahay ama kharaabad kastay tahay gabadhu meel loo raadshay leedahay sow sidaa ma meel loo raadshay leeyihi meel kastay soomaaliya la aadaanna waa looga waa lagu waa la helaya midda kalayto dad muslimaha ahaaya ilmihiioo ka dhasheen oo kujinsi oo ku luqaaho oo waa la helaya haddanana laakiin balaayo waxay ka dhacday yani denmark baan mar ku galay case waa nin weliba muslim oo caraba iyo gabar soomaaliyeed kolkaasaa waxaa khatartii joogta markii la isqabsaday wuxuu leeyahay wax alla waxay rabto waan furayaaye hala iiga ilmaha inayna igala bixinin hala ii qoro ma ahan denmark kelita meel kasta wey waa canada waa denmark waa scandinavianka kale in lamid yihiin meel alla meeshaa tagta waa sidaa wey war ma aqaana anigu gabadhaane ama ninkaan ma aqaanee ilmaha haddow kanadaan caddaan hadday tahay waxay leedahay ilmaha first waa in maxkamaddu ii qortaa inaan la igala tegin balaayada kale ay taqaana maxaa weeye mar allaala markay ninka isqabtaan hadday boqol goor xijaan bafay inta iska siido magaceedii horey waagi hore ay khadiijaday ku bedelatay la soo baxdo juwaanteedii la soo baxdo khadiijadii waa iska tuuraysa juwaanay la soo baxe ilmihii magacii loo baxshay waa ka bedelaho peter iyo meegay u bixinaysaa balaayo meelay degtay iyo adreeskeeda xataa ma taqaanid finish ilmahan gaalo weyay leeda marka dambe jajkii muxuu samaynayaa oo adoo qaadi muslima miyaad dhihi lahay hadda ilmo kaleeto adigu aad soomaaliya waa gaal miyaad dhihi lahay waxaad leedaa bax adigaan lagu aqoonin ninkaad leedaa bax hadduu meelo kale ka yimid adaan lagu aqoonin gabadha ilmaha iyadaa iska leh bal way u raadinayaan ase inta ka soo dafaan carabta iyo meel kastoo la geeye ka soo dafaan ay ku soo celiyaan halkoodii diin markaasaa ugu dambayda nag ma maqasheen qadiyad ka dhacday bolotechnica ku taala montreal yaa dhowr iyo toban dhowr toban sano ka hor yaa nin wuxuu ku dilay toban haweenahu ku dilay gabdhood oo iskuolka dhiganayay rifle inta ula baxay buu babta ka geliyey oo uu yidhi kuwaanaab adduunka igu dhibeen waxaa dhacday ninkii waxaa la soo saaray asalkiisa magacu wata waa gaal weeye shuqul kuma le islaam waxaa la yidhi markii mediaha waa taqaani mediaha inkaar bay qabaan waxay yidhaahdeen asalkiisa nin jazaa'iriyaho meesha waa hore yimid baa ku dhalo habar ka dhalay halkan faransiis muxuu ka yaqaanaa asalkiisa muslim ah muxuu ka yaqaanaa waa peter weeyaan halkaasuu fadhiya hofow ka dhig laakiin markay dhacday maanta markaysa tragedigaas marku dhacay yay waxay yidhahdeen asalkiisa wuxuu ahaa nin muslimo algeria ka yimid oo meesha ka noqday indhahaygaanan saaray yacni wiil iyo gabadh asalkoodu masaariya aabood masaariya oo loo soo diray scholarship canada loogu soo diray magaalada ottawa loogu soo diray oo guursaday gabar haytiyaana guursaday oo jinsiyadda haysata iyaduna oo u inta uu ardanimada ahaa u maanta uu halka ku qabay oo markuu tegaayay oo iyadiina inta furay ka tegey ilmihiina ay la hartay asagiina oo iskandariya ku noqday waxaan ogaanay wiilkiiaan jaamacadda ku arka isagoo cafeteriada ka shaqaynaya ardayna ka jaamacadda ottawa u wuxuu yidhi inaan muslim ah asalkayga oo ahaa hadda dhow baa iigu hora buu hamiinun baa hooyaday ka soo daatuu yidhi markaasi waxaan siduu yidhi markaan dhalanno magacyadiina la dhihi jiray say kuu saamaysay baan ku yidhi arrintaasi wuxuu yidhi ma aan seexan buu yidhi usbuuc dhan ma aan seexan buu yidhi aniga walaashay waa isla hadalnay waxaan niri yidhi magacyadanna la siiyey aawa aabbihii magacyadan noo baxsha hagguu aadi ee masar kun ijibtu ku noqdaa la yidhi yidhi magaaladu ka yimid mataqaana aan eriyow yidhi haabay tiriyow yidhi magaaladaasay tiriyow yidhi magaciisa maxaa la dhihi jira magaciin raadiyow yidhi way ii kamil weydow yidhi jaamacaddiiyaan tagow yidhi jaamacaddo ka qaatay doctooraada ayaan tagow yidhi naftiisii magacii baan la tegey markaasaa layla yaa waxaa la yidhi maxaad u raadinaysaa aabbahay waaye magaciisio ful ahaan doonaya inaan helow yidhi way siiyeen waa baxay wiilkaasi waa siddeed iyo toban sana uu joogaa markaa toddobiyo toban sana uu jooga markaa waa baxay masar buu tegey iskandariya uu tegey kolkaasuu wuxuu raadiyey inuu tago magaaladii iyo arrinteedii iyo jaamacadihii inuu tago oo uu ninkii magaciisi fulka ahaa raadiyo saddex usbuuc ka bacdii uu helay ninkii la yidhi waa dhalay wuxuu yidhi may garanaysaa mayabaan mayuu yidhi u yidhi canada wax ma ku barataan iriyu yidhi haabuu yidhi u yidhi jaamacaddeed ka baxda jaamacaddaasaan ka baxay magacaaga sidaa ma la jir haa saasoo magacaygu waayahay sax waaye naagaad ilma ka dhasha ma garanaysaa haabuu yidhi naagaan laba ilmaa ka dhalay baa jirta xaggee kuugu dambaysay markaan tegaayay waa diiday inay masar ii raacdo inay ilmihii isidana waa diiday marka iyadii ilmihiiba waxaan iriyu bul allah idin siiyaan iriyu wiilka markuu intaa maraya yaa ilma ka soo daata mar kale waxaan idhi hadda ma muslimata mase gaal baa taan ku ir marka aniga wuxuu yidhi mid aan ahay ma aqaana buu yidhi mid aan ahay ma aqaana buu yidhi muslimka waa arkaa laakiin haddanana muslimnimo kuma soo korin buu yidhi aniga billaahi calayk saasoo kaleeta inay kugu dhacdo berrito naagaala inta ilma ka dhasho duurka kaala galaan oo sidaa aad jariimadaas ilmaha ka gasho ma sax ba marka guursada gabdhaha soomaaliyeed guursada wiilashaan leeyahay sidaa gabdhaha soomaaliyeed guursada sidaasoo kaleetaa dhacaysa haddii jeeraale oo soo baxaysa in ilmuhu lumaan oo meelay ka baxeen la waayo saasaa imaanaysa haddii jeeraale qadiyadda kaleeto aan doonaya inaan ka hadlo waxa weeyaan waan insha alla waan ka dhammaystiri doonaa inay wiilku wanaagsan yahay oo gabadhu wanaagsan tahay oo diinta lagu abaabiyo oo dhaqanka la baro maxaa yeelay akhlaaq aanan diinta ahaynin ma jirta waa inaad ogaataan wey akhlaaq ay dhanta ti kaleod leedahay ma jirto ay dhanta ti kaleod leedahay ma jirto muslim inaad tahay yaa ay dhanta tigaagu sax ku noqon karaa muslim inaad tahay yaad ilmo xalaala ku dhali kartaa muslim inaad tahay yaad ilaahay ku raalli gelin kartaa muslim inaad tahay yaad berri janno ku heli kartaa muslim inaad tahay aad noloshaada ku sixi kartaa muslimnimadu inaad ilaalisaa indhaintigeeda lagama maarmaan weeye sidee loo ilaalinaya wanaaggaas waxaa ka mid a gabadhu inay salaada tukato wiilku inuu salaada tukado markaa qoys bay dhisi karayaan mas-uul bay noqon karaan reer bay mas-uul ka noqon karaan mar hadday salaaddii tukanayso oo wiilkii salaaddii tukanayo oo ilaahay xaqiisa ay garanayaan wax badan bay dhisi karayaan waa inay soomaan hadday soonka ka tagaan oo laga xoog bato oo salaaddii iyo soonkii iskuulka dadka la dhiganayeen ay gefsiiyaan oo gurigii aanay ku tukanin oo hooyadii aan guriga ku tukanaynin oo maanta abihii aanu soomaynin oo saan balaayadan ay socoto ilmaha north america joog meesha yurub joogaahi maxay diintii ka keenaya north america ma garanayaan musiiba kula almusiiba waxa weeyaan ilmuhu waxay daa'iman koobiyeynayaan ama ay hadi jeeraale qaataan waxa ay waalidkooda ku arkayaan hadi jeeraale waxay waalidkooda ku arkayaan haddii aanan waalidkiiba salaada tukanayn oo aanay soomaynin oo aanay ismaqlaynin ayagii oo xuquuqdoodii aanay istixgelinaynin ilmuhu waxay koobigaraynayaan labada waalid bay koobigaraynayaan ilmahaas maxaad ka filanaysaa kolkaa waa inay ismaqlaan si ay labadooda gabadhu ay u maqasho ninkeeda berito wiilkuna oo u maqla xaaskiisa waa inay aabbaha iyo hooyada isqabaa ismaqlayaan lagama maarmaan weeye waa inaanay isdagaalaynin ilmaha hortooda waa inaanay iscaayaynin ilmaha hortooda waa inaanay anshaxumo kala samaynayn ilmaha hortooda gaala kudayashaa waa inaanay samaynaynin maxaa yeele qofku hadduu jaahil yahay waxa gaalka uu ku arkayo isna gurigiisa ku samaynaya taasaa waxay keenaysaa mararka qaarkood waxyaalaha aad iyo aad looga xanuunsado oo laga yaabo xataa aabba soomaaliyeed ee muslimnimo sheeganaya inuu maanta markaas u hawoodo inantii ou dhalay mararka qaarkood marka waxaa kaleeto ka mid a waxyaalaha la barayo yacni bunuudan waxay u baahan yihiin runtii in aad loo tafsiiliyo u baahan yihin lakin waktiga darteed aan la dagaalamayo ayaan maanta soo dedejinaya waxay u baahan yihiin sida xuquuqdooda mushtaragka ay u guda lahaayeen in la baro gabadha iyo wiilkaba in lasoo diyaariyo in la baro gabadha ninku inuu xaq ku leeyahay ninkana la baro gabadhu inay xaq ku leedahay xuquuqdana ay kala duwan yihiin qaarna ay mushtarag ku yihiin qaar inay ka dhaxaydo xuquuqdaasi oo gabadhu ay nin u baahan tahay ninkuna gabadha u baahan yahay midba marka kale markuu u baahday inuu heli karo inay lagama maarmaan tahay ayna dhihin gabadhu waa ku isu kaa diida ninkii aanu ninku dhihinin waa ku ciqaabaho kumana furaayo kumana dhaqaayo ku haysan maayo kalaamka kharaabiid ah oo ka socda soomaalida dhexdooda hadday ilmihii ku barbaaraan maxaa ka imaanaya sidii oo kaleetay ku dhaqmayaan berrito marka in la jirid gooyo dhaqankaa xun waa inay waalidku ka fiirsadaan markay wada dhaqmayaan waa inay ka fiirsadaan ilmahooda waxay hadhow u koobi garanayan waa inay ka fiirsadaan wey waxaa mararka qaarkood nasiib daraaca gabadha la rabo inay hadhow dambeeto ninkeeda la dhaqanto oo nolosha reer galbeedka ku nool waxaa lagama maarmaana inaanay maqlinin aabbaheedii hooyadeeda iscaayaya ama isagoo aanu maqlin aabaheedi hooyadeeda iscaayaya maxaa yeele waxaad maqlaysaa qaarkood ama hooyadii bay dilayaan ama waa caynayaan weliba markaasay waxay u caayayaan toban facalla kuu cadaab buu leey tobanka xaggee u wadaa la gare iyade maxay dhibeen awowyaalkeed ha yani waa la yaab wey midaan ku iri warnihiu dhulkanaga waxaa ku badan toban fac bay isu cadaabaan ka warran markaasuu yidhi adinku waa runtii annaga shan iyo tobanaan gaarsiinaawi mid carabi markaasaan shan iyo tobanka markaasuu yidhi laa adrii buu yidhi limaada yasiluuna ilaa khamsata cashar buu yidhi daa waxaa maqlaysa oo yidhi allah yalcanka bikhamsata cashar mara khamsa cashar jad ayaad maqli bu mararka qaarkood shan iyo toban aabaalla kuu cadaab buu mararka qaarkood leeyahy waay bal muxuu dhibay awoowayaalkeed maxay dhibtay intaasoo shan iyo tobanka maxay dhibeen haddii gabadh dhaqankeedu wanaagsan inay caydaa soo jiida maha haddii asaga uu ka yimid guri edab iyo akhlaaq leh hadduu ka yimaadana inuu lacnado xaaskiisii shan iyo toban oo dad kaleto dhintay oo aan noolaynba inuu caydaa gaarsiiya maaha waxa weeye inayna ku dayanin wey ilmuhu arrinta ayada ah biru lwaalidayn waxaa lagama maarmaana carruurta raba north america inay isku guursadaan yani guurka iyo xaaladdiisa haddii gabadhu ay tahay xarig lama sitaan oo intay caloosha bannaysato oo maanta ma arkaysaa shaar yaroo ku dhegan qaadato oo maanta birig birig birig birig birig ay ku leedahay halkaa wiilkiina oo maanta sidoo kalete sidii u xirto michael jackson iyo balaayo iyo kuwo kale jumaykaana maqan wax lagu dayda iminka oo daba harwash daba harwash daba harwash ou leeyahay halkaasoo dumado dhurwaa xera u dhacay dhurwaa xera ari u dhacaya aad moodo oo aad yaabay siduu sumbuq saambuq sumbuq saambuq sumbuq saambuq ay u socdaan ninkaasi ma aabba ma noqon kara aabba ma noqon karo oo haddii hooyadu la hadashay tiraado war waa ku sidee aad moodo balaayo inuu ku qarinaya sarwaalka u sito balaayo inuu ku qarinaya aad moodo oo dhacayo hadda saa u jiidaya ma isagaa kor u qaadmaya sidaa loogu talagalay oo xaglihii sidaa yihiin oo kabihii sida yihiin oo wax daran oo qaab daran ou yahay aabba ma noqon kara ilmahaasi guurkii ma qaadi karo run ahaantii wuxuu u baahan yahay inuu nin raga noqdo yuu u baahan yahay nin raga ma noqon karo haddaanan diin lahayn nin raga ma noqon karo maxaa yeelay kuwa daraarigtaa sidaa u socda kuwa xashiishkaas sidaas u socda designkaas waxaa iskale americanka balaagaha iska lahaa marka hore hadda balaayada la arka xataa kuwii caddaankaa waa kaxaysteen maxaa yeelay balaayo ku qaban gabdhaha sida loo dacalbaabo waxyaalaha gabdhaha lagu dacalbaabo waxaa ka mid a sarwaalkan jiniyo la yidhahdo la yidhaahdo hip hop hip hop hip hop hip hop nin qaatay ama gabar hip hop qaadatay iyo balaayadaas iyo waxaa ku dhegan oo kastuumadii ay ka muuqata sarwaalka korkiisa oo la raba kastuumadaas noocaas aan wataa moogta no saasay leeyihiin nooca kastuumadan wata ma la socotaa la leeyahy gabadhi waa sidaasa caloosha u qaawiday wiilkii saasa caloosha u qaawiday haddaan sidaas samayna waxaa loo leeyahy styleka waa ka hartay styleka waa ka hartay dhooraa tahay oo la dhihi jiray wey soomaaliya dhooraa taas oo lama dhihi jirin halkan dhoorro kale wey ninkii waxaa ka hadlaa dhoorro kale wey waxay u baahan taha marka arrintaa iyadaa haddaanan gabadhu hooyadeed iyo aabaheed baarri u ahayn oo wiilku aabihii hooyadii aanu baarri u ahayn hadhow dambe hooyadiis iyo aabihiis oo in loo ah ama sodog soddogiis iyo soddohdiis baarri uma noqonayo saasaana keenaysaa inaanu aabihii aunu baarri u ahayn iyo hooyadii yaa keenaysa inuu aabbayaal kale iyo hooyayaal kala caayo saasaa keenaysa shan fa toban facalla kuu cadaab marka uu leeyahay lacnad uu balaayadaas daldalayo waxaa keentay inaanu aabihii u ahayn maxaa yeele hadduu garan lahaa aabihii xaqa uu ku leeyahay iyo hooyadii xaqa ay ku leedahay hadduu garanayo hooyada xaaska iyo aabbaha xaaska ma caayeen xuquuqdooda ilaali maxaa yeelay waa hooyo iyo aabbo kala wey wuxuu garan lahaa xuquuqdaas hooyadaad gabadheeda guursataa weligeed ma guursan kartid ha weligeed ma xaada u guursan kar leanna hooyay noqotay hooyo yay noqotay waxaa meeshaa soo gelaya markaasi in baarinimada see baari loogu noqonaya marka gaal haddaad gabar gaal guursato seed baari ugu noqonayso waa musiiba kubra wey maxaa yeelay baarinimadaas la sheegayo waa mid diinta ajar lagu siinayo wey marka gabadhii hadday keento gaal sidee bay baarinimo ugu helaysaa hooyadii abeed balaayo kale wey arrintaas marka waxay u baahan tahay guurka dhallinyarada xaalkooda nord yani yurub ama north america iyo guurka inay laga fiirsado arrimaha u baahan wey in loo caqli celiyo oo counselingi la sameeyo wey in la dhiirigeliyo waxyaalaha akhlaaqiyaadka in la dhiirigeliyo wey xuquuq alatfaal ha gabadhu maaha inay noqoto ri ilma iska siibtoo kale inay noqoto looma baahn ninkuna wiilkuna inuu noqdo yacni maanta ma arkaysa orgi ribooday oo kale inuu noqdo maaha waxa weeyaan laba ilmuhu xaq bay leeyihiin xuquuqda ilmaha marka doonaya inaan wax ka idhaahdo xuquuqda waxaa ka mid a ay ilmuhu leeyihiin in wax la baro hooyada iyo aabuhu ilmaha waa inay wax baraan weeye waa inay soo tarbiyeeyaan weeye waa inay soo wadaan muddo soo wadaan weeye tacliinta ay barayaan tacliin diineed tacliin akhlaaqeed iyo tacliinta kale dadka kaleta ay baranayaan inay ilmihii kula dadaalaan weye yacni adduunka wax ka dhib badan oo ka musiibo badan qofaan waxba aqoonin ma jirto adduunka wax ka dhib badan ma jirto waxaa la yidhaahdaa cilmi la barta sixirkaa ugu xun isagana waxaa ku badbaaday saxaradii fircawn baa ku badbaaday baa la yidhahda adduunka cilmi la barto sixirkaa ugu xun asagana wuxuu badbaadiyey baa la yidhaahdaa nimankii saxaarada ahaa oo fircawn uu la yimid oo muuse inuu kula dagaalamo oo uu la yimid markay ogaadeen waxa muuse wataa inaanay sixir ahayn markay ogaadeen oo ilaa sixirkay expert ku ahaayeen ayay ku soo hanuuneen qaaluu lan nu'tiraka calaa maa jaa'ana min albayinaat waaladii fataranaa faqdi maa anta qaadin inama taqdi hadihi alxayaata addunya ina aamana birabbina liyakfira lana khataayana wamaa akrahtana calayhi min asixir wallahu khayrun wa abqa bay yidhahan suurata taaha sow sidaa maha cilmigoodii intaasuu gaarsiiyey wax bar ilmaha yacni akhlaaqiyaadka bar tacliinta inta gaalka usoo sheegay inta adigu ugu daraysid inta diinta aad ugu daraysid dhaqanka intaad ugu daraysid identitygooda si aad u ilaaliso ilmaha waxbaraddu waa xaqooday ka mid tahay waa in la ogaada weeye tawjiiha iyo tarbiyada tarbiya kama imaan karto ilaa islaamka mogi meel kale kama imaan karto marka ilmaha dhallinyarada ah intaanay soo gaarinin wakti ay jinsiga dareemaan intaanay soo gaarin wakti ay jinsiga dareemaan intaanay soo gaarinin diinta ha la baro si aanay caasi u noqonin si aanay wax uga baranin kuwa xashiishka gadaya iyo daraagiska iyo mukhadaraadka baran baraya afyoonka iyo xashiishka ilmaha waa in la baraa diinta waa in la tawjiihiyo loo sheegoo la yidhaahdo waa khatar waxa aad ku socoto waa lagu gawrici karaa dadkan aad raacaysid berri hostage bay kaa dhiganayaan wallahi hostage bay ka dhigtaan tii hore dabcan sanadka oran ka hadlay baan u daynaya arrintaa macalinka ta'siirkooda iyo xataa inay shabakadhan oo isku xidhan tahay waxaan aynan ku koobnayn waxaa marka meeshaasi ku jirta aabba aanan cilmi lahayn oo diinta islaamka salaada sida loo tukada aan aqoonin sida kaadida la iskaga mayro aan aqoonin muxuu ilmihiisa baraya dee so inuu la dhegaysta maaha michael jackson michael jackson uu la dhegaysanaya so inuu kula dagaalamo maha marka inuu tviyada fiirsado isaga iyo balaayada filimada qariban ida kana rabu lbeyti bidafi daariban fashimatu ahlulbeyti kulluhum biraqsi buu yidhi ninki haddii odayga guriga ugu weyn durbaanka garaacayo waxa kaloo guriga ku nal dee waa in u raqsiyaan buu yidhi waa in u raqsiyaan oday qariban guriga u joogo ilmo khayr loo ka soo bixi maaya wada qaad cunaya salaadda aan tukanaynin aan soomaynin aan maanta ma arkaysaa ilaahay ka baqaan dadkii lahayn laa ilaha ila allahu aanan dhehaynin yani hadal cajiib lamaan dheedo nin aan la yaabo nin edward la yidhaahdo yani magaalo ka mid a canada yaan tegey oo le grand brady masaajidka aan u orordaayey dabcan marka nin oo edward la yidhaahdo muslimahan u tegey waa lubnani ku dhashay canada waa markaana toddobaatankii hadda jira markaasaan u tegey waxaan niyow muslim inaad taa la ii sheegay magacaagase waa edward weeye marka bal muslimadan arrintaana waxaan rabaa inaad masaajidkan wax iga caawiso ninkii baan xoogaa sheekaysano waxaan uga sheekeeyey nin oo carab ah oo muslim ahaa qadiyad ku dhacday oo montreal magaalada la yidhaha ku dhacday oo kale yaan uga sheekeeyey markaasuu ninkii ilin ka wareegay qadiyadda montreal ka dhacday waxay ahayd dee wakti miyaan haystaa sheekh intaas yartaan ku daray bes waayan insha allahu tacaala waa taagtikada wadaadaday ka mid tahay taagtikada wadaadada ay waktiga ku kororsadaan yay ka mid tahay taas ay waa kaasa qadiyadda dhacda waxay ahayd waagan canada imid yaan taraawiixda waxaan ka tujinayay masaajid yar oo la yidhaha m c q oo magaalada montreal ku yaala nin marka jiran oo lubnaan asalkiisu yahay yaa masaajidka yimid la keenaa marka qadiyaddan waxaan ka hadlay birul waalideyn iyo diinta iyo tawxiidka iyo waxyaalahaasaan ka hadlay bayna taraawiix dhowr hamiinaan la keenay hamiinkii dambe ayuu uuye ninkii wuxuu yidhi nin waxaan doonayaa gurigeyga inaad inaad timaadaan doonaya naag faransiis ou qabaa isagu habar faransiis ou qabaa waayahay baan idhi oo magaalo yaroo ka baxsan magaalada yuu degan yahay laakiin waa la soo qaadaa hamiin kasta corner xoogaa fog gurigii baan tego dad faransiis ahoo haween dabagaab qaba iyo wiilal dabagaab qaba iyo balaayin meesha ugu tegay arrintii baan marka weydiye wuxuu yidhi dadkaan weydiyo yaa tihin dhaba u yidhi kanadyaanaan nahay dhehen faransiis wuxuu yidhi maxaad arrintan igala ka dhihi lahayd bay dadkaan waxaan ku idhi hal arrina oo keli ah haddaad xasuusataan rajaad yeelanaysaan inaad muslim asalkiinu yahay inaad ogaataan aabbihii waa kane aan muslim yahay inaad ogaataan keliyata ma ballan qaadis inaad maskaxda ku haysaan baan ku idhi bes inaad muslim tihiin oo aad aabbihiin muslim ahaa ouna halkan ku islaamin muslim originally ow ahaa inaad maskaxda ku haysaan keliyata ma ballan qaadaysaan haabay yidhaahdeen qaarkood inay wada yidhaahdeen u malay maayo lakiin qaarkood haabay yidhaahdeen cabbaar markaan lasii hadhadlayay gabadhii dabagaabka lahayd waxay soo qaadatay sarwaalay soo gashatay sarwaalku oo dhaamaay moogta meeshii ii soo fadhiisteen dee xaggee laga keenay dhar laisku asturo marka hore ma oolin meeshe waxaan idhi waayahe waxaad samaysan ha tukanine soo kaco oo kaaley masaajidka iska fiirsada dadka sidii filimkii oo kale iska fiirsada waa soo kaceen oo waa yimaadeen ninkii rama- bishii ramadaan o dhan saasuu ku waday ninkii weynaayo ilmaha u weynaa nin weyn weeyo xaas le xataa waa soo kaxiyey maca xaaskiisii meeshuu yimid warkii wow ayaa kusii fakeray maskaxdooda kusii celceliyeen ha tukanina iska fiirsadadiyaa aad arkeen dadkii waxay samaynayeen arkeen waxay samaynayeen arkeen waxay samaynayeen arkeen ninkii maalinkii dambe intuu yimid uu yidhi "Nio, inaan islaamaan doonaya wiilkii weynaa inaan islaamo yaan doonayaa buu waa yahay baan ku eg wadaad suudaaniyahu meesha joogay aniga iyo tawxiidkii baan ninka u qabannay salaadii baanu barnay afaransiisa loogu dhigay salaadii ninkii aakhira shahrigii wuu nala tukaday ninkii markaan intaa ninka wuxuu siiyey marka dhul ow lahaa oo weyn iyo wuxuu u siiyey qolada m c q da muslimka ahayd muslim uh, association of quebec wey yani m c q du ayuu wuxuu u siiyey dhul maqbaro u siiyey maqbaro in laga dhigo muslimka lagu duugo dhulkiisa u bixiyey markaasaan waxaa dhici karta adigana inaad insha allah lagugu duugo waaba ogahow yidhi insha allah ninkii dhimay markan wiilkii soo islaamay iyo xaaskiisiina way soo islaamtay dadkii kale waxba kama arkinin ninkii iminka waxa weeye ninka ugu actiifsan wey magaalada montreal ninka ugu actiifsan wey bal wuxuu sameeyaa iftaar jamaaciyahu keenaa masaajidkii naftiisa markii ramadaanta la gaaro wuxuu yidhi waan lumay laakiin adaa ii soo celida identitygaygii buu yidhaha markuu arkaba tacsiir bay ku leedahay dadka ninkii markaan u sheegay arrintaas yuu odagii ooyey edward ilin baa ka soo daadatay dukaankiisi dadku wax ka gadanayeen uuna joogaa markaa wuxuu yidhi anigu markaan dhashay waxaan ku barbaaray buu yidhi aabbahay iyo hooyaday labaduba waxay ahaayeen marka hore muslim laakiin aabbahay waa iska daayay markii dambe diintiio kaniisaduu nagee jiro uu yidhi waayo qof muslima meesha ma joogin uu yidhi magacayna waa naga bedelay magacyadaanu na siiyey markii horeba laakiin laba arrin aan hooyaday ka dhaxlo uu yidhi u fiirsada hadalkaasi caawa wuxuu idinku samayn doonaa hadal kale hooyadu inay tahay saldhig iyo waa muhiim weeye wuxuu yidhi laba arrimood baan hooyaday ka dhaxlo uu yidhi oo diinta gadaal iigu soo celiday buu yidhi maxay ahaayeen baan ku idhi hadalka iga ooyiyey ood leedahay ninkaas axas maskaxda ku haaya inaad muslim tihiin hooyaday maalin bay waxay ugu tiri buu yidhi inaad muslim tihiin ogaada ayay tiri markay dhimanaysa maxaan kaniisadda u tagnaahan eriyo waxay tihi kaniisadda aabbahayo kulli waana geynayey laakiin annagu gaala ma nihine ogaada ayay tiri yidhi muslim inaad tahay laba arrimood oo kaletay maalin kasta dhihi jirto uu yidhi waxay dhihi jirto uu yidhi laa ilaaha ila allahu muxammadun rasuulullah yay maalin walba dhihi jirto uu yidhi waxay kaloo dhihi jirtay tidhi alkhinziiru xaraam ayayna dhihi jirto uu yidhi boorku doofaarku waa xaaraan bayna dhihi jirto uu yidhi ee ha cuninina waa laba mas'alo wey daaciya ilmaheedii ugu noqotay tacsiir ba ilmaha ilmaha waxaan kuu sheegay yani inay precipitation fara badan iyo accumulation inay maskaxda ugu samayso waalidka ay koobiyeynayaan baan rabaa inaan kuu sheego ninkii hadalkii wuu dhammaystiri kari waayey ilinta ninkaa ka socotay ilinta ka socotay wuxuu yidhi edward haddaan iska bedelo wax kaleed business waxbaan ku lakin magacayga cabdulxamiid la yidhaha qabrigayga cabdulxamiid baa lagu qorayaa buu yidhi ninkii magaciisi waa bedelay cabdulxamiida la yidhaahdaa buu yidhi laakiin businesskan aan leeyahay factoryga aan leeyahay yuu ku register garashanyay edwardku buu yidhi hadda ninkii marka waxaa dhacday buu yidhi hooyaday hadalkeedii baan soo qaado waxaan idhi buu yidhi maxay ahayd laa ilaaha ila allahu muxammadu rasuulullah waxaan helay buu yidhi markii muslimiintu kusoo bateen waddanka yaan waxaan helay buu yidhi inay tahay ilaahay oo la rumeeyo nebi moxamed rasuulka ugu dambeeyey inuu yahay yaan ogaaday buu yidhi doofaarkana diinta islaamka inuu xaaraam ku yahaan ogaada buu yidhi labadaasaa maskaxdeedii waxay ku dheganaayeen buu yidhi ilaa aan ka soo gaarayey soddon iyo shan sano salaad ma tukadou yidhi mataqaanaa wax kaleeta ma u aba yeelow yidhi soddon iyo shan maalinkii aan jiray yaan eri buu yidhi maxay ahaayeen labadan kelmadoodoo hooyada aan ka maqli jiray baxsigoodii sidaan u waday u waday waxay i keentou yidhi maalinkii dambe yaan waxaan arku yidhi hooyaday oo meel aad u wanaagsan joogta iyo aabbahayo meel madow oo ur badan fadhiya yaan arku yidhi wax iiga sheekeeyana arrintaa ma arkinin waxaan idhi hooyadaa inuu ilaahay jannadii ku geeyaa dhici karto meesha wanaagsan oo sheegaysana jannadii tahay aabbahaana maadaama mujrim ahaa meel balaaya inuu ilaahay ka tuuraa dhici karta waa dhici karta ahu yidhi ninkii maanta wuxuu noqday masaajid magaalada ku yaal asagaa keligii dhisay toddoba qof aan ku tukan jirno yidhi toddoba qof aan ku noqono markii dambe walaalahaygii kaleetana intii nooleed oo dhan diintiiaan kusoo celiyou yidhi marka waa nicmuu yidhi hadda maanta markaan maqlou yidhi muslimiin fara badan oo dhowr boqol oo kun gaaraysaa canada ku nool aad baan u farxaa buu yidhi masaajidkana qayb baan ka qaadanayaa buu yidhi hooyaday weliba darteed buu yidhi markaan waqfiga uga sheekay waxa weeye markaa hooyadu haddii aanan maanta maarkaysaa la barinin oo aanay cilmi barinin oo aanay suluugooda hagaajinin oo aanay cilmi diinta xaggeeda aanay aqoonin maxay ku tarayaan ciyaalkeeda maxay ku tarbiyeynaysaa maxay ku tarbiyeynaysaa oo ku tarbiyeynaya ninkii ciyaalkiisa haddaana waxba diintii ka aqoonin haddaana ogeyn inay ilmuhu asaga koobi garayn ama iyada koobi garaynayaan haddaanay ogeyn hooyaan xijaab lahayn say ilmaha xijaabka ugu qasbi karta gab inanteeda ugu qasbi karta aabbaan tukan iyo hooyaan tukan say ilmahooda salaada ugu qasbi kara iyagoon soomaynin say ugu qasbi karaan inay soomaan taariikhda statistiska waa la ogya hadduu ninku tubaakada ruugo ilmihiisuna waa ruugayaan hadduu sigaarka cabbana ayagoo cabayaad arkaysaa xataa haddousan dhihin caba haddousan dhihin asagu ayagoo cabayaad arkaysaa lee hadduu khamrada cabo laabudda ilmihiisa inay ka soo baxaan kuwa khamrada caba lee hadduu zaaniyahu suuqa wareegaysto laabudda inaad aragto ilmihii sida qaar ka mid a farta lagu fiiqaya inaad aragto kamaa tadiinu tudaan waxa weeyaan aabbaha marka ilmuhu intaa waa dhuuqayaan intaasay dhuuqayaan bay doonayaan markay soo tiinajarka soo gaaraan iigoodu ay bilaabaan suber iigoodu waa inuu marka qofkii uu noqdo qof kaamil ahoo garanayo wax analyse garanayo gadaal u fakeraya inuu noqdo ilmuhu markay soo gaaraan saddex iyo toban iyo adoogii wuxuu ku dhaqmayay ku dhaqaaqayan markiiba kulligood hadduu wiil yaha waxayba ku dhaqaaqayaan gabadhu waxay ku dhaqaaqaysaa waxay hooyadaed ku arki jirtay ku dhaqaaqaysaa arrintaa marka waa tarbiyaday siiyeen waa taasi ogow waxaa ka mid ah xaqooda oo kaleeto inaan hooyadiiyo aabbuhu aanay isku dagaalamin ilmaha hortooda marka dhallinyaradan uga digaya waxaa weeyaan haddii aad aragteen aabihii hooyadiina dagaalamaya weligiin iyo alihin ha ku dhaqmin inaad xaaskiin iyo adigu aad dirtaan ilmaha hortooda waa inaad iska ilaalisaan wey haddaad hadda guursanaysaan waa inaad ogaataan in loo baahan yahay ixtiraamka mutabaadelka in loo baahan yahay inay lagama maarmaan tahay oo aadnan dagaalaminin haddii aabbahaa iyo hooyada ay khaldameen oo hortiina ay ku dagaalami jireen oo hortiina isku qaylin jireen oo hortiina isku xagxagan jireen waa inaadnan sidii samaynin inkastoy adag tahay si lagaaga dhaadhiciyo maayo maskaxdaad kusoo qaada olradi akhlaaqda wanaagsan in looga daysado aabbaha iyo hooyada oon akhlaaqda xun marnaba aan looga dayanin akhlaaqda xun dabcan gadaal baan ka sheegi doonaa biidni jal waa dhamaysana sooma mar hore lagu kala tegi mar hore lagu kala tegi waxaan leeyahay markaasi xuquuqdaasi waa lagama maarmaan yacni in aabbaha iyo hooyada ay wax yaqaaniin oo diinta wax ka yaqaaniin oo cilmiga kale ay leeyihiin maxaa yeelay culumta kale ee aanan diinta ahayn kuu sheegi maydo waxaan waa xalaal iyo waxaan waa xaaraam kuu sheegi maydo soo ma waxa wax kuu sheegaya waxani waa xalaal waxani waa xaaraam diinta islaamka wey waxa ku ilaalinaya oo zinada kaa ilaalinaya oo maanta khatarka kaa ilaalinaya waa diinta islaamka aqoonteeda wey marka wiilasha iyo gabdhaha waxaan leeyahay war barta diinta barta guurka waa laydin ogolya marnaba in laydinka hor istaaga maaha haddaad jaamacadda ganaysa inaad isguursataan waa la ogolya adinka oo isqabtaan inaad isla dhigataan maxaa yeelay waxaan idhi fa ina aladii macahaa macahaadii aan idhi oo kale weeye waxaad uga baahan tahay yacni aabbaha iyo hooyadu kuma fakeraan inta badan uma oga inay ilmahan intay jaamacadda dhiganayaan sheegaysid inay rabaan jinsiga inay gutaan marka arrintaasi waa lagama maarmaan way og yihiin maskaxday ku hayaan waa xoog iyo baawar ay rabaan inay ka takhallusaan mana la celi karo dariiqa fiican marka ku tawjiihi waa inaad maanta ma arkaysaa aad gabadhii iyo wiilkaaga u guursaday waa inaad soo keensato guriga wiilkaagu inantuu guursaday inantaada guursaday waa inaad gurigii keensato haddaad kari kartid waa inaad arrintaa ayada aad kala talisid had iyo jeeraale oo aad tidhaahdo diinta ayaa ugu horreyda wax la ilaaliyo diinta maqaasidu shariica alislaamiya waxay ilaalisa waxa ugu horreeya addiin addiin marka cifadu way diintay ka mid tahay dhowrsanaantu diintay ka mid tahay waa in la ilaaliyo welidul xaraamka aanay ku dayanin waxaa lagama maarmaan ah inuu qofku ka digtoonaado annahyu can alcuquuqi waalmuqaataca haddii qofku ou maanta markaysaa au caasi ku yahay waalidkiisa ilmihiisuna caasiyay ku noqonayaan hadduu baari u yahay waalidkiisana ilmihiisu baari bay u noqonayaan kamaa tadiinu tudaan wey waxaan u baahannahay inaan ka hadalno nidhaahno ilmaha dhalinyarada waa in la baraa oo hadda jooga north america silatul arxaam silatul arxaamka waxaa ka mid ah qaraabada hooyadii iyo qaraabada aabihii iyo qaraabada sodohdii iyo qaraabada sodogiis inuu ilmaha bartaan wey waa lagama maarmaan wey waa in la xariiriyo wey hooyadu haddaanay xariirinin ninka ciddiisa haddaanay xariirinin ninku xariirin maayo cidda cidda gabadha xariirin maayo lacnadda aan sheegayo oo tobankaa fac loo cadaabayana taasaa ka imaanaysa mararka qaarkood marka arrintaa iyada ah waa inuu qofku labada garab ku sitaa labadiiba oo musaaharadu diintu ku tuna nasaban wa sihrantii waa inuu ilaaliyo qofkaasi waa lagama maarmaan weeye arrintaasi arrin aad iyo aad u culus weeye oo aan runtii la diidi karinin waxaan dhihi lahaa markaasi gabadha markaad u guursanayso ama wiilkow gabadha markaad guursanayso afar shay baa loo guursadaba rasuulku calayhi isalaatu wasalaam tunkaxi almar'atu liarbacin gabadha marka la guursanayo afar baa loo guursadaa buu yidhi nabigu dee wiilkiina waa la mid marka wiilka gabadhu ay guursanaysa afartoo kale ay ka eegeysaa eeg haddaba ma aha gabadha keliya in laga eegayo inanka naftiisana waa laga eegaya arrintaa nebigu wuxuu yidhi limaaliha afar baa loo guursadaa maalka ay haysato waa loo guursadaa wiilka hadduu maal leeyahayna maalka dadaa u guursada gabdhaha u guursada hadduu yahay atcas atcas khalqi illahi hadduu yahay asagoo xoolo haysta gabar mid baa ka daba ordaysa hadday tahay midda gabdhaha ugu xun hadday tahayna xoolo haystaan mid baa ka daba ordaya waa mid xasabkeeda iyo qabiilkii ka dhalatay dad baa uga daba orda iyo nasabkeeda wiilka nasabkiisa dad baa u guriya waa inay hebelo ree hebel ha loo guriya inanta dee balaayada hoosta ku watana ma oga hadhow waxaan leeyahay gabadh yayaan lagu khatalino wiil najis oo aan la aqoonin waxuu ka yimid ree hebel way dartii ha u guursanin dadkiisii tolkiisaa la yaqaanaa oo khamrada inuu cabo laga yaabo oo qaadka inuu cuno laga yaabo oo daraagiska inuu maanta wado laga yaabo qaar boksa waxay ku leeyihiin anuu markaan guursanay balwadda kuma aanan ogeyn oo maxaad iskaga baari weyse marka hore balwadda kuma ogeyna maxaad iskaga baari weyda marka hore dariiq loo baaray leedahay saaxiibadiis maxaad u waraysa wey yuu raacaa maxaad u fiirin weyda ninkaad ta hadduu qofka ii sheeg ninkaa tahay ii sheeg hadduu kaa diido ninkau la socdaa la eegaabay soomaalida yihahda yaad la socotaa baa la yidhahda marka yani markaad leeda waan ku khatalmay waa igu khatalmay markaad leeda gabadhii wiilkiiba marka horet waa la ogolyahay inaad iska baartid waa la ogolyahay waxaa lagama maarmaan ah weli jamaaliha loo guursadaa ha la yidhi gabadhii jamaal baa loo guursadaa laakiin haddayna dhowrsanayn dee sawlis xagxagan maayo gabar aan dhowrsanayn quruxdeedu maxay taraysaa waa maanta markaysaa cuntaan milix lahayn wey cuntaan milix lahayn wey maalinka dambena waad feeraysaa waxaad arkaa iyadoo ninkan la socota daarta feer baa ku bilaabaysaa oo maxaa u feeraysaa marka way quruxdaad u guursatay keliyay wadataaye nadiiftinimadii kala aawe maxaa hadda kugu keenay jalasiga kugu keenay a waa in arrin hadda in laga fikaro u baahan wey dhowrsanaantu muhiim welidiinihaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam diinteedana waa loo guursadaa fadfar bidaati diini taribati daaka buu yidhi marka gabadhii ku doora buu yidhi diinteeda aad guulaysatid oo gacmahaaga khayr ha ka buuxsameene sidaas samee buu yidhi gabadhii rabtaa qoys inay dhisato waa inay noqotaa gabar diinle perfect gabar aan caloosha biro ku mudanin oo maanta markaysa caloosha bannaysanin oo kastumaha aan bannaanka u soo bixinin oo maanta ma arkaysaa funaanad ku dhegan aanan qaada bahal ku dhegan aanan qaadanin ee hooyanimadu ka muuqata waa inay noqoto hadday rabto qoys inay samayso wiilka guursanaya oo sidaa laga eegayo waa inuunan noqonin mid dhiguhu u duran yihiin oo ilbiskii u xirtay ee balaayadiisii oo kale michael jackson iyo harwash harwashkii iyo si- eh, hip hopkiigu aan wadanin oo raganimo ay ka muuqatay aabanimada bas salaadiintu kana soo maa ya waa la samayn karaa waa la samayn karaa ah okay ha xoogaa yar ban halkaas bej insha allah that's it, that's good war ma waa shaqay weydaa tikadii okay kaasi aanu ku joojinay Eh, wabillahi tawfiiq insha allahu tacaala xadiidka bukhaari oo wariyey ayaan kusoo dhammaynaya hal xadiid oo kale aan raaciyo oo runtii deg dega wiilkii xaggiisii intaadan dhihin reebel buu ahaa iyo reebel anuu gabadhayda ma siiye inantayda ma siiye iyo cidaha isma soo galna iyo intaadan dhihinin nebigu waa kaa diiday arrinta ayada wuxuu yidhi idaa ataakum man tardawna diina diinahu wa khuluqahu fazawijuuhu riwaayo kaleetana khuluqay hormariyeen oo khuluqahu wa diinahu fazawijuuh hadduu idin yimaado laba arrimood oo muhiima weeye cidda gabdhaha bixinayo laba arrimood ka fiiriyo ninka idin imaan doona gabdhihiis oo afartaa laga eegi mayn nimankana waa laga eegayaan niri sidoo kaleeto waa in laga eegaa wiilashana iyadoo afartaa laga eegayo dheeraadkan kaleeto haddana lasii eego wey gabadhiina sidaasoo kale laga eegaya idaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuh ilaa tafcaluuhu takun fitnatun fi lardi wa fasaadun kabiir aw fii riwaayatin wa fasaadun carid haddaadnaan samaynin hadduu idin yimida diintiisa iyo akhlaaqdiisa ka raalli tihiin hadduu idin yimaado u guuriya buu nabigu calayhi isalaatu wasalaam haddii aadnaan sidaa samaynin fitno weyn oo ballaaran yaa dhici doonta wey markaa oo wixii laga digayo dhan oo shartaa imaan doona dayib waayahee intii qabiil laga eegi lahaa nabigu ma dhihin qabiil ka eega ma dhihin nebigu ma dhihin calayhi salaatu wasalaam xoola ka eega ma dhihinin xoola ma wataa ma dhihinin qabiilkiisiyow yahana ma dhihinin maanta marka shahaadooyin ma wataa ma dhihinin nebigu wuxuu yidhi laba arrimoodaa muhiima idaa ataakum man tardawna diinahu diintiisa qaar badan annagana ka mid a garaan iskala baxnay diintiina xabad lagama hayo dhab wey hadda nin ge- feer haysta nin nin oo gabadhi feer ku kicinayo garna le ka waran laa xawla walaa quwata illaa billah soo wax laga yaqyaqsooda maaha ilaahay baan idinku dhaarshe qofka raalli noqon lahaa hooyadiis in hortiisa feer uu ku dhufto ni- aabihii qofka raalli lahaa ma idinku jira ilahayn idinku dhaarshe ilahayn idinku dhaarshe qof hooyadii in hortiisa looga ooyiye rabaa ma idinku jira dee see looga ooyinaya marka gabar kale see looga ooyinaya gabar kale oo ilmaha hooyadood ayaduna soo wiilkaagu birita kula dagaalamayo ciil farta qaniini maayo allow yaa xooggiisoo kale isii wixii ku dhacaa arkay isugu dhihi maayo saasoo odhanaya waa sidaa wey waa sidaa wey marka hooyada la hinaasay wax kale maaha hooyadii baa la ciilay laakiin xooggaygii ma soo gaarin arrintaa wax aan ku dhigi laha wa arki lahaa buu leeyay arrintaa ayada ah marka wiilka adaa colaaddaas iskugu beeray ogow colaaddaas adaa wiilka iskugu beeray haa yaani inay gabar cid ahayd ogow hooyadu inay xaaskaagu inay gabar cid ahayd ogow oon walaalkeed ka raalli ahayn war keebaa raba walaashii in laga ooyiyo keebaa raba eedadii in laga ooyiyo oo feer lagu dhifto keebaa raba habaryartii in laga ooyiyo keebaa raba hooyadii in laga ooyiyo ilaahay baan idinku dhaariyey intaa nin rabaa ma nugu jiraa inteenaas waa gaabantee qaar baa rabaan umalayo mayadu waa yartaa ilaahay baan idinku dhaarshay qof raba inuu arko haweenkaa qaraabadiisa hooyadii ugu sokayd in laga ooyiyo qof raba ma idinku jiraa wakadalika annaas wakadalika annaas ma rabaan inantoodiioo laga ooyey inay arkaan oo feer lagu dhuftay oo maanta lafi jaban tahay oo dharbaaxya ku taallo oo daqar ku yaallo oo ooynaysa oo ciishoon qof rabaa nugma jiro inuu arko marka dhigi maayo dhaqina maayo way ooyeysa meeshaan ku noq noqonayso sow keeni mayso markaa inuu taseef qaato ama midi qaato ninka uu ku kala goyso keeni mayso waa jahligaa arrintaa iyadaa keenaya waxaa garanaya inaanu eeginin hooyadii inaanu eeginin inaanu eeginin maanta ma arkaysaa walaashii inaanu eeginin eedadii inaanu eeginin habaryartii inaanu eeginin wixii calaaqa ku lahaa weena inaanu eegina meeshaa ka muuqata ninkaa waan kaga digayaa marka dhallinyarada weligin yaalihiin gabar aad doonaysa inaad u galmooto weliga dharbaaxaa ku dhufanin dee mid kaleta maba ku dhufanaysa duurkaasi kaa joogtaaba soo sax maa nebigu wuu la yaabay mid adinka idinka midii wuu garaacayaa buu yidhi xaaskiisii sidii cabid cabdigii oo kale u garaacaya yujliduhaa jalda alcabd uma yudaajicuhaa aakhira annahaar wuu la yaabay rasuulku intuu garaaco sidii dameerkii u garaaco oo kale ama addoonkii u garaaco yo haddana galo gelinkii dambe hamiinkii la seexanayaa buu yidhi wax lala yaabo laga yaqyaqsoodo soo maha wax laga yaqyaqsoodo laga hunqaaco wey laga hunqaaco runtii ha laga hunqaaco lagama tago wey yani waa ninaan rag ahayn weeye waa doqon weeye waa ninaan karaamaynin weeye laa yukrimuhunna ilaa kariimun walaa yuhiinuhunna ilaa la'iimun buu yidhi nabiga calayhi isalaatu wasalaam haweenkii ma karaameeyo ilaa mid karaamo la sharaf la moogiye mana ahaanaysa haweenka ilaa mid dayuusoo liita moogiye a waa sidaa weeye mid doqon ahoo maanta isku daya bal inuu gabadha ka adegyahay in kale ikhsa calayk yani waa kaasoo kaleeto wax laga yaqyaqsooda wey run ahaantii dhigi maayo dhaqi maayo ma isagaa milki u leh milkigeeda ma dhaqan baa u keenay diin baa u xalaalasay diintii sooma joogto marka diintii u xalaalasay inay ka xarimi karto sooma og marka arrintaas waxay u bahantay in gadaal looga fakaro arrinta aad iyo aad u baahan waxa weeye khuluqdaas marka werberito gabadhii ha siinin ama inantii ha siinin oo kariimad ahoo shariifad ah ha siinin nin khamriga cabaa ama qaadka cunaa ama daraagiska cuna ama dhaqan xun ama taariku salaada amaan soomaynin oo hadhow dambeeta khariba akhlaaqdeedii baabi'iya ha siinin ilaahay baan idinku dhaarshay ha siinin gabdhihi maxaa yeelay dhibka maanta taagan ee la xalila yahay north america iyo yurub la xalila yahay dhaqi maayo dhaqi maayo qaadi ma joogo inta soo qabta askar ma haysto ka ka ka ka furi maayo dhaqan xumada noocaasana way taallaa ilaahay kama baqin akhlaaqdii maasha allah in sha allahu tacaala khuluqda iyo diinta maskaxda ku haaya in alla intii gabadh dhashayay khuluqdaa iyo diinta maskaxda ku haaya ninka aad siina sidaad iskaga hubinayso waa inaad baarto oo tidhaahdid akhlaaqdiisu sidee bay tahay qofkan diinkiisu siduu yahay qofkan diinka keligii waxba mataraya hadduu mujrim oo akhlaaq lahayn imisaa la arkay mid wadaadaho yacni aan ogolayn xataa wadaadada inuu u yimaado oo gabadha budh ka saaray nabigu xataa waa ka digay calayhi salaatu wasalaam gabadhii la tashatay muxuu yidhi gabar awti nabigan waxay ku tiri abu sufyaan nin kale titiri igala tali waa guursan lahay kolkaasuu yidhi amaa abu sufyaan fahuwa suclug buu yidhi nabigu abu sufyaan suclug weeye buu yidhi xoolo ma haysto amaa midka kale miyaad rabtaa laa yadacu alcasaa can kaaribihi buu yidhi aw kama qaala nabi sala allahu alayh wasalam usha garabka kama dhigo waa mid naaga dilid badan iska jir buu yidhi mid naaga dilid badan iska jir buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam marka ninkaad waa inaad waraysato wey waa inaad tirahda war xaalkiisu muxuu yahay midkan laakiin haddaad tirahda waa ree hebel weeyo aabihiisa iyo awowgiisa la garanaya awowgii iyo aabihii kuma socdo mid north america jooga iska jir ha ku dagmin arrinta aan leeyahay marka waa isu soo noqonayna insha allah bacda salaat alcisha halkaasaan ku joojinayna wabilaahi tawfiiq muxaadarada ku saabsan dhallinyarada